subax wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiin gobol waa joogtaan silbaadna oo dhegaysanaysaan ama noo maqlaysaan halkan waa star fm codka gobolka waqooyi abri waxaad kusoo dhawaataan xubinta wargeysyada alaaba subax walba isniin ilaa jimca ayaad ka dhegaysataan halkan waa subaxnimo tal arbacaha taarikh waxay ku beegan tahay lix tobanka bisha labaad ee februaayo sanadku waa labada kun labaiy labaatanka xubinta wargeysyada waxaa idiin soo jeedin doona nigo musa ismaaciil waxaanu ku eegi doonaa wargeysyada dalkan kasoo baxa qaar wargeyska daily nation ayaanu eegayaa dhegeystayaal ama soo qabanaya waxyaabaha ugu waaweyn ama ugu xiisaha badan ee subaxani uu daabacaya ka hor intaan dhegeystayaasha fursadda u siinin qeybta ugu dambe ama qeybaha ugu dambe ee subax wanaagsan wargeyska maanta bogga ugu hore dabcan waxa uu soo qaatay sawirka madaxweynaha iyo weliba midka madaxa odm raila odinga waxa uuna leeyahay waa qorshaha cusub iyo weliba kaas oo sir ah ay labadani hogaamiye la damacsan yihiin siyaasiyiinta kala duwan ee u tartamaysa xilalka kala duwan ee dalka doorashada soo socota bogga afaraad ee wargeyska ayuu ku qorayaa warbixintan oo faahfaahsan waanu tegaynaa halkaasi bal waa maxay sirtan iyo weliba qorshaha cusub ee ku saabsan dhankaasi iyo codaynta ee ay rayla iyo uhuru iminka soo shaacinayaan waxaa leeyahay maadaama la sameynayo waa dhankaas iyo waxaa loo yaqaano azimio la umoja amaba isbahaysigan ay ku mihoobayaan xisbiye ay ka mid yihiin odm iyo weliba jubilee waxaa jira ayaa leeyahay kooxa iyo weliba sirdoona ah kuwaasi oo tegi doona gobolada ismaamulada iyo sidoo kale deegaanada kala duwan ee siyaasiyiintu iyagu ka damacsan yihiin inay ugu tartamaan xilalka gavana barasab xildhibaan sidoo kale senator wakiil haween iyo guud ahaan siyaasiyiintaasi ayaa markaasi waxaa la doonayaa amaba lagu wadaa in kooxdaasi sirdoonka ah ay dhulalka amaba goobaha kala duwan ay tagaan si ay iyagu u noqdaan kuwa soo indha-indheeya cidda amaba hogaamiyaha taageerada ugu badan shacabiyada ka haysta si si toosa loo siiya ayaa leeyahay tikitka azimiyo laumoja ay ugu tartami doonaan waana shaxda cusub ayaa leeyahay arrintan waxaa looga golleeyahay ayaa leeyahay imika in ay noqoto qofka soo baxaya ama qofkii la siinaya tikitka azimiya uu noqdo qof la rumaysan yahay inuu soo bixi doono si hadhow looga fikiraya leeyahay tirada xildhibaanada haddii raila odinga uu madaxweyne noqdo in hadhow ajendaha dowladda uu ku meelmaro aqalka baarlamaanka iyo weliba midka sanadka taas oo laga zuulayana ama laga duulayo waa in imikaba kooxdaasi sirdoonka ah ay soo shaaciyaan ama soo fiiriyaan qofka isagu la rumaysan yahay ama leeyahay waa uu ku guuleysan doonaa xilkaasi ama tikitka la siinaya ee azimio lawamoja ma doonayno inaan iska khasaarino nafaaskaasi hadhowna dhankaasi iyo tirada xildhibaanada iyo weliba barasabyada ee caqabad nagala noqoto ayay leeyihiin iminka waana shaxda cusub ay degayaan ee leeyahay madaxweynaha iyo weliba madaxa xisbiga o d m raila odinga dabcan waxaa leeyahay sidoo kale tani waxay caawin doontaa in raila odinga uu ku guuleysto xilka madaxtinimada sidoo kale in uu gobolada iyo deegaanada hoose garoundka loo yaqaano uu ka helo taageeri iyo weliba codod aad iyo aad u badan ayaa laleeyahay dhegeystayaal warbixinta uweyn ee subaxani wargeyska daily nation uu daabacayo bogga shanaad ee isla wargeyskasi ayaanu tegaynaa waxaa leeyahay gobolka rift valley waxaa imika ka jirtaa caabsi ah in xisbiga u d a uu sameeyo nin jeclaysi kaasi oo siyaasiyiinta qaarna ay markaasi ku noqon doonto caqabad ayaa leeyahay dabcan waxa uu soo qaatay afar hogaamiyaal ama sare oo ka mid ah saraakiisha sarsare ee dowladda wasiiri iyo sidoo kale xogayaal wasaaradood oo iska casilay xilalkoodii iyagoo doonaya inay u tartamaan xilalka kala duwan afartan sidoo kale waxay kasoo kala jeedaan gobolka rift valley ee uu ka yimaado madaxweyne ku-xigeenka waxaana leeyahay imika waxaa jiro amaba siyaasiyiinta qaar ay ka cabanayaan in nin jeclaysi uu ka dhex jiro xisbiga u d a islamarkaana hogaamiyaashan iyagu dowladda xilalkooda isku casila laga cabsi qabo in si toosa dheera ticket wax loola siiyo amaba iyagu ay noqdaan kuwa ku guuleysanaya waa tikitka inay ugu tartamaan xisbiga u d a gobolkaasi dabcan siyaasiyiintan dhammaantood waxay u taagan yihiin xilka gabananimo ama barasabnimo waxaa ka mid a wasiirkii hore ee dowlad wadaajinta charles kater ayaa ka mid a sidoo kale waxaa ka mid a xogiyihii hore wasaaradda dhankaasi iyo waa duurjoogta dalxiiska loo yaqaano joseph boynet ayaa ka mid a sidoo kale xogayaha hore ee wasaaradda dhankaasi hidaha ciyaaraha ayaa ka mid a waa simon kajapin iyo sidoo kale midkii hore dhankaasi iyo shaqaaleynta waa patrick ntutu ayaa ka mid ah dhegeystayaal kuwa iyagu halkaasi sabiradoodu wargeysku soo qaate kana soo jeeda gobolka rift valley loona leeyahay iminka waxay u dhadhow yihiin madaxweyne ku-xigeenka lagana cabsi qabaa in sidoo kale kuwan marka laga soo tago siyaasiyiin kale iyaguna si toosa loo siiyo tikidkaasi u dhiamanin jeclaysi loo sameeyo ayuu wargeys ku qoraya bogga saddexaad waxaa la leeyahay ninkii ugu horreeyey ee dalkani kenya si bareerah u sheego inuu qabay xanuunka h i v aids oo maalinkii shalay ahayd geeriyooday anrada maalinkii waa dabcan isniinta afar iyo tobankii ayuu geeriyooday aa leeyahay ninkan waxaa lagu magacaabaa docor jo moriki waxaa leeyahay iminka waxa uu ku dhintay da-da lixdan iyo saddex sano jir maalintii jaceylka ayuuna geeriyooday uu leeyahay wargeeska ninkan sanadkii kun sagaal boqol iyo siddeetankii ayaa waxaa leeyahay waxa uu si toosa u ahaa ama u shaaciyey inuu qabo xanuunka h i v aids kaasi oo ahaa ninkii ugu horeeyey ee si publiga ama si martaye bareerah u sheega arrintan ayuu haba leeyahay iminkan arrintaasi caqabado badan ama shaacintaasi caqabado badan ayuu kala kulmay ayuu wargeesku leeyahay tan iyo markaasi wixii ka dambeeyey waxay u sheegeen dhakhaatiirtu yaalliya isla maalinkaasi inuu noolaan doono sagaashan maalmood oo keliya balse ay noqotay inuu noolaado wax ka badan afartan sannadood ninkani waxaana intaasi u isticmaalay ayaa leeyahay daawada loo yaqaano a r vis ee markaasi isticmaalaan dadka iyagu la xanuunsan lana nool xanuunka h i v aidska dhegeystayaal waxaan leeyahay afartan sano kadib markii uu si toosa masi bareera uu u shaaciyey una noqday ninkii kenyaankii ugu horeeyey isagu intuu goob fagaaras istaaga yidhaahda anigu waxaan qabaa xanuunkani ayaa geeriyooday ayuu leeyahay wargeyska waan ka gudbeynaa qodobkaasi isna dhegeystayaal bogga lixaad ee wargeyska daily nation ayaanu tegaynaa iminka he release report on kemsa scandal ayaa leeyahay ruto waxaa iminka madaxweyne uhuru kenyatta ugu baaqaya ayaa leeyahay amaba lagu cadaadinayaa in madaxweynaha uu soo saaro liiska iyo warbixin ku saabsan ciddii ka dambeysay arrintii iyo weliba wax isdoomarintii lagu sameeyey dhankaasi iyo kemsa waxaa loo yaqaano amaba dhankaasi xarunta qaabilsan waa maareynta dhanka dowla agabyada iyo weliba dawooyinka dalka dhegeystayaal toddoba dhibic sideed bilyan oo shilinka dalka ah ayaa la sheegay in lagu lunsaday halkaasi waa sanadkii labadi kun iyo labaatankii halkaasi oo uu jiray xanuunka covid nneteen agabyadii alaabadii dawooyinkii sidoo kale afxiradii iyo si guud waxyaabihii loogu talagalay xanuunka covid nneteen ayaa waxaa leeyahay inay halkaasi shakhsiyaad iyo siyaasiyiina isticmaaleen si shakhsi ayay u isticmaaleen lacaga dhan toddoba dhibic sideed bilyan ee halkaasi lagu luunsaday madaxweynaha ayaa kal hore sheegay inuu soo saari doono liiska iyo warbixin dhammaystiran oo ku saabsan arrintan balse iminka madaxweyne ku-xigeenka maalinkii shalay aheyd waxaa leeyahay wuxuu isaga iyo kooxdiisu ay ka doonayaan madaxweyne uhuru kenyatta inuu soo saaro liiska shakhsiyaadka ka dambeeyey inay luunsadaan maba ka dambeeyey fadeexadda kemsa dhegeystayaal hagaag dhankaasi boga toddobaad waxay ku saabsan tahay maxkamadda dembiyada adduunka i c c heg ayaa leeyahay qareenka lagu magacaabo gijeru waa paul gijeru ayaa lagu magacaabaa dabcan ninkan iminka waxaa loo haystaa dembi ah in uu laaluushay inuu laaluushay waa dadkii markhaatiyaasha ka ahaa kiiskii lagu soo ogay madaxweyne ku-xigeenka dalka william ruto kaasi oo lagu soo ogay sanadkii labadii kun iyo saddexiy tobankii waxaana loo haystay inuu ka dambeeyey ama uu galay dembiye karan ah aadanaha si gaara inuu ka dambeeyey rabshadihii dalka ka dhacay doorashadii kadib labada kun iyo toddobadii iyo labadii kun iyo sideedii balse maxkamadda ayaa xilligaasi maxkamadda i c c waxay sheegtay inaasan kiiskan uu sii socon karin oo wax dembi ah lagu haynin madaxweyne ku-xigeenka balse iminka waxaa leeyahay waxaa soo bacayaan ama soo baxayaan ama la ogaanayaa in qaar ka mid ah markhaatiyaashii halkaasi ka jiray amaba iyagu watay qareenkan lagu magacaabo baal gijeru ee dhankaa xigay madaxweyne ku-xigeenka ayaa waxaa leeyahay iminka dadkaasi amaba markhaatiyaashaasi laaluush ay qaateen si ay kiiskaasi ugu noqdaan amaba isaga dhigaan amaba markiiskaasi daaqada looga tuuro ayaa laleeyahay dabcan iminka maxkamadeynta iyo weliba howlahaasi ayaa halkaasi ka socda waade heeg waxaan leeyahay waxaa suurtagal ah in mar kale dib loo soo nooleeyo balse iminka waxaa lagu dhegan yahay ma ahan madaxweyne ku-xigeenka balse waa qareenkan paul gijeru isagu dhanka madaxweyne ku-xigeenka ahaa waxaan leeyahay haddii arrimahan ay soo shacbaxaan amaba la ogaado in markhaatiyaashaasi laaluush la siiyey dabcan waxaa suurtagal ah in mar kale dib loo soo nooleeyo kiiskaasi ka dhanka ah madaxweyne ku-xigeenka dalka william ruto ee ka yaalay maxkamadda maxkamadda dembiyada dagaalka ay sida loo yaqaano dhegeystayaal waana lix sano kadib markii halkaasi la sheegay ama in ka badan lix sannadood in markii dembi lagu waayey ninkani madaxweyne ku-xigeenka ah waxaa laleeyahay bogga kow iyo tobnaad ee wargeeska uu qorayaa in heerka ardayda isaga baxaya ama drop out garaynaya iskuulka waxaa loo yaqaana drop out ama dhexda oga cararaya iskuulka ama waxbarashada ayuu sar u kacay ayaa leeyahay boqolkiiba soddon iyo shan ardayda markay ku biiraan dugsiga sare ma gaaraan amaba ma noqdaan kuwa iyagu dhammeeya waxbarashada ayuu warbixintii ugu dambeysay ee ay samaysay hay-adda qaramada midoobay u qaabilsan dhankaasi iyo waxbarashada ee loo yaqaano unesco ayaa waxaasi sidaasi sheegaysa warbixintii ugu dambeysay dabcan dalkani kenyana waxaa leeyahay sababo kala duwan oo isbiirsaday awgood boqolkiiba soddon iyo shan sida warbixintani ay ku sheegtay ma awoodi doonaan ardayda iyagu gala fasalka kuwaad inay dhammeeyaan fasalka afaraad ee dugsiga sare meesha lagu gaaro sanadka labada kun iyo soddonka twenty thirty markii la gaaro boqolkiiba soddon iyo shan ardayda form one ilaa form four ma dhammayn doonaan oo drop out ayay noqon doonaan ay warbixintani tibaaxaysa dhegeystayaal sababo kala duwanaya halkaasi u sameynaya waxaa sidoo kale qayb ka ah xanuunka covid nineteen iyo sidoo kale qodobo kale oo kala duwan oo halkani ee warbixintu ku qorayso ama warbixintan ay tibaaxayso dhegeystayaal waxaana leeyahay waa arrin aad iyo aad markaasi looga xumaado waan kusii soconinaa qodobada qodobooyinka ugu dambe ayaanu ku guda jirnaa ee dhankaasi iyo wargeyska daily nation dhegeystayaal haddii aan soo qabto wargeyska daily nation iminka qodobka boga ugu dambe uu ku qorayo waxaa leeyahay macalimiinta waxaa la siin doonaa afar bilood waa boqol iyo labaatan maalmood oo ah in ay markaasi maternity leave waxa loo yaqaano hoyooyinka iyagu markaasi dhalaya ayaa afar bilood la siin doonaa si ay usoo umulaan una soo umulbaxaan halkaasi afar bilood kadibna ay imaanayaan ayaa leeyahay ama dib ugu soo laabanayaan waxbarashada waa sida ay soo saartay ama uu soo saaray guddiga adeega macalimiinta t s c iyo sidoo kale madaxeeda waa nancy mashaaria loo yaqaano habeenaydan ayaa sidaasi leedahay iminka isla afartaasi bilood mushaarkoodu waa ay heli doonaan ayaa leeyahay macalimiintaasi iyagu haweenka ah amaba kuwa hoyooyinka ee umulaya hadda wixii ka dambe waxaana ay markaasi laga doonaya ayaa leeyahay inay soo codsadaan markaa ay dhalmadoodu soo dhowdahay in warqadaasi ay qoraan kadibna afartaasi bilood ayaa la siin doonaa sidoo kale waxaa leeyahay waa nimanka iyagana macalimiinta ah ama aabbayaalka iyaguna waxaa la siinaya kow iyo labaatan beri iyaguna kow iyo labaatan beri ayaa la siinaya dabcan ma ahan iyagu inay dee waa la ogyahay mana dhalayaan mana umulayaan balse waxaa leeyahay waa laska siinaya kow iyo labaatanka sii bari si ay ayaguna paternity leave wax loo yaqaano loo siiyo oo ay canuga iyo hooyada ay dib iyo guriga ugu laabtaan intaasina fasax ay noqdaan oo ay ka meel keenaan amaba dhowraan ayaa la leeyahay dabcan waa xogta amaba warbixinta ay soo saartay ama sharciga ka dhanka ah arrintaasi oo guddiga adeega macalimiinta loo yaqaano t s c haweeneydaasi ugu sarreysa madaxa fulinta chief executive-ka loo yaqaano nancy masharia ay soo saartay dhegeystayaal waxaan leeyahay waa u farxad barayaasha ama macalimiinta hadda wixii ka dambeeya ayaa leeyahay maadaama afar bilood iyo weliba kow iyo labaatan maalmood ay kala helayaan fasaxooda waa marka dhalmada kalnoo dhalaya iyo weliba hooyada dhalaysaba hagaag qeybya ugu dambe ayaanu gudagelaynaa iminka dhegeystayaasha fursadaan u siin doono si ay noola wadaagaan goobaha ay ku sugan yihiin iyo sida looga waabariistay subaxan iyo caawabariga dhegeyste sida looga waabariistay goobtaa ku sugan tahay subaxani eber toddobo eber labo saddex shan eber eber sagaal eber iyo eber toddobo sideed eber hal eber shan hal eber shan toban daqiiqa ayaanu haysanaa oo doonaya in dhegeystayaasha aan uga faa'iidino siino fursadda dhegeystaha u ware subaxani qadka ku jira aan siiyo fursadda halo star f m Hello, asalaamu calaykum wacalaykum asalaam waraxma
magaca saaciil subax wacaana wanaagsanaa ku leeyahay aanish waa isuus subax lamid aha miish suftu iyo subaxan inaga waran
maasha allah goobta ugu suganay hadalhayn ma jirto si wacan baa ku adkaysanay wax hadalhayna ma lahan haye
iyaga aad baa u degan yahay gaadiidka ganacsiga dhan kasta oo kee waay alxamdulilah dhammaan adii dhegeystayaasheeda qaaliga waxaa leeyahay subax wacaana wanaagsan subax lamid ah maadsan tahay miish halo star f m
السلام عليكم wacalaykum asalaam waraxma والألقاني أجل في السلام عرورينا aroore lamid ah binta cadday soo dhow والألقاني أجل وما كنت أدخل إجواب أنت جواب أنا كنت أسيع وبرجع عسمات أبني جو أوكي أتبقنا عسيا ما شاء الله وحكي له بوحة مقل مجلس سبحانه وتعالى سويت المجرد waa garta هذا لين كنت قلال بعنها الله سبحانه وتعالى عن صور أبي أبي ليش جاك نلقى الباب جسم أجل من السلامة ولا إذا قال يا يوسف بقت من أجل من السلامة يا محمد باهر بقنا سعيد عبد الله إنك وجهنا عن لا يروح تقوى أنا إن شاء الله aad baa mahadsan tahay binta cadday halo star f m hello asalaamu calaykum wacalaykum asalaam waraxma
wax wanaagsan maashaalla adii dhegeystayaasha subax lamid ah walaal
suqyo waa walaal countiga wajeer haye ruqiya wajeer iyo subaxa nooga waran maasha allah walaal alxamdulilah ilaahay baa mahad iskale isocoto gaadiid ganacsiga amniga abubariga maasha allah haye maqalka idaacadda maasha allah mhm dhegeystayaal goobkas way ku sugan yihiin wariyayaasha waxaan leeyahay si wax wanaagsan macaabadina maalin wacanan kula yeelaana maalin lamid ah waa mahadsan tahay ruqiya halo star f m
السلام عليكم wacalaykum asalaam waraxma أنت عبد بن إسماعيل عبد السلام عن فاعل سوحنا سنة كلية نور عندك أسنى ريبا subax lamid ah nuur waa kusoo dhaweynayaa taan arriba inooga waran الحمد لله ولا الله وقفت عن فجر ونزل بلا ما سنتبك أي هاي الحمد لله نعم معك كلا أو بريئات تساونا في هاي mhm أنت قالها يتصور هنا ولا الله واحد بقى استعمل في دائما ما في الميل ميل مع سوان هاي haye في السياسة أن ما في هاي قيمة لما في عادة كده جاها لما أنت محلية هاي سوح وعن أولا في هاي أنا سوحك وعن عطم subax lamid ah nuur taan arriba halo star f m
السلام عليكم س- آه، يا- آه، ابو سعد wacalaykum asalaam waraxma
سيد ابراهيم بمواني haye rashiid bumaan inooga waran وفي عن ولا نبض على كتو كاك عاي نبض ولا كلا دراري واس اسكول ولا عادي haye توقد ولا عادي اد بال في عين ولا الكي waa garta laadin ziyaadiyo saaxib اه دكان ودكان لا يفوت يا لنا aamiin aamiin rashiid wuu mahadsan yahay halo star f m
هلو والسلام عليكم wacalaykum asalaam waraxma
سعد صباح وعنا وناسم أبي يوسف بكر وعبدي آدم خير دير wacaana wanaagsan cabdi waa kusoo dhaweynaynaa هذا مدوها صباح وعنا وناسم على في عين خير دير لكم الجري هذا اللي في عين هاي ما شاء الله وزوج بكين هاي haye الحمد لله والله أنت ويسفي عن هاي واحد لكم الجيران تبي سياش رمانتي ملك تلوك لبريو حان الله صباح وعنا وناسم صباح. subax la mida saaxiib aad buu mahadsan yahay cabdi xagardheer halo star f m
السلام عليكم wacalaykum asalaam waraxma
عليكم السلام عليكم xaliima ma dheeray subaxan
ما شاء الله الحمد لله haye
هوشي way kala socotaa magaalada iskuulka
mhm dugsiga Ah, ilmahana waxaan leeyahay ataxaanka allaha u fududay caafimaad kheyr qabana allahana siiyaan leeyahay in naxariis ilaahay og yahay mhm mhm, aamiin aad baa mahadsan tahay xaliima halo star f m
السلام عليكم wacalaykum asalaam waraxma
يا اخي وانا جربت اكونت وانا كنت انا عبر واد سعيد فكر واسكو عنا ما شاء الله ادم كباو السلام waa mahadsan tahay sidoo kale aadan gaarisa halo star f m
السلام عليكم wacalaykum asalaam waraxma
محمد تونة جارتها اللي كابوري سعد haye maxamed gaarisa iyo subaxan
ما شاء الله بقول كوا بقول لك سي ربي أول ترى جريك وسعودان mhm
ilaah baan ka mahad sheeganaynaa aad iyo aad baa loo fiican yahay waa garta
dhegeystayaasha buraa-isti waxaan leeyahay soomane shaafac su- subaxda ku wacanaato mhm
caafimaad iyo barwaaqaan idin rajeynaya dhegeystayaasha saaxiibadna aadan ku salaamay aad baa mahadsantahay saaxiib halo star f m السلام عليكم
wacalaykum asalaam waraxma
آه لغة عبد الله بن بلان soo dhow deeqow dhubow isnaga waran balanbalay subaxan
الحمد لله على السفي عنيا haye
جبه ودقني واحد ملا mhm
dhammaan heesayaasha qiimaha loo ku xiran saaka waan salaamaya caliya sax wanaagsan meel kastoo joogaan waana wanaagsan aad baa mahadsan tahay deeqow hallo star f m
Halo, salaamaaleykum.
wacalaykum salaam waraxma
Waxaan ku salaamay Mustaq Wajeer.
mustaf waan kaa qaaday soo dhow wajeer nooguna subaxan Alxamdulillaah Wajeer saaka way iska degan tahay. Hawada waa iska fiican tahay.
Haya.
Akhriska waa loo daraaray.
mhm Nabadgelyada alxamdulillaah waa okay.
mhm Waxyaaba ruuxa kuleel waa iska jiraan.
ha
Marka alxamdulillaah roob iyo nabadgelyo Alla na siiyay waana ku salaamay.
aamiin aad baa mahadsan tahay mustaf wajeer hallo star f m asalaamu calaykum wacalaykum salaam waraxma
maxaa la maxamed cabdullaahi barquuqe haye barquuqe iyo subaxan maxamed saaka aad iyo aad boqolkiiba boqol way fiican tahay si ilaahay u talagaray haye toddobaadka aan soo dhaafnana waa nala tallaalay kore waa nagala tallaalay waa garte waa iska fiicannahay ilaahay suu ugu talagalay marka abaartana ilaahay baa naga soo yerbixi hadda laakiin xoogaa qorax kuleel iyo wax baa iska jiraa mhm waa iska labanay sidoo kale nabad idaacadda waa waa- dhegeysteeda waa okay wargeysyada waa soo dhegeysanay marka hadaxash maxaa waaye ma- maxkamadii fuutu ee haddana dib loo soo cusboonaysiinayo ha maxkamadda maxaa leeyahay a c g sumcaddeeda ku dhimatay haddee maamulka alla maamulkii mm, eh, talada hay haddee go-aankiisa qaadatay ha sumcaddeeda ku dhima arrintaa ha ka noqotaan leeyahay waa garte waan ku salaamay in badan aad baa mahadsan saaxib hallo star f m
Halo, asalaamu calaykum.
wacalaykum salaam waraxma
Waa anigu joogo Xunuur Aadan Cabdijaaq magaciisa.
haye aadan ifo inooga waran
Alxamdulillaah waa iska fiicanahay si wanaagsan ku waabarisanay.
haye
Kaasoo maasha Allah jirada.
waa gartee allah idin ziyaadiyo saaxib waa mahadsan tahay
Insha Allah.
hallo star f m
hallo soo dhow saaxib asalaamu calaykum wacalaykum salaam waraxma
gowan ku lew xuseen xadar dirib haye xuseen inooga waran goobtaa ku sugan tahay
alxamdulilaahi rabbi alcaalamiin aha cawabariga nabadeed caafimaadka nabadeed
aha isbitaal isbitaal noo dhisan oo maajaniisu sanadkii hore oo wakti waktigiisa la dhisay oo toban sano oo kaliba ku dhawaad dhisan baa daawada aanan ku haysan korona waa laga cabsoodaa ha
wax daawo hospitaalana ma laho wax dhakhtar oo joogana ma laho intaa unbaan hadda hadalhayka u badan ha goobtaa ku sugan tahay magaceed
hagar jariir la dhira banaanay ka tisan waa gartay waa gartay aad baa mahadsan tahay saaxib intaasaa noo daraabow alxamdulilah aad baa mahadsan tahay dhegeystaha kale hallo star f m asalaamu calaykum wacalaykum salaam waraxma
musxab adiga dhegeystayaal dhammaan waa idin salaamay waanu kaa qaadnay
waa cabdiqaadir jooga malayli walaal halkee joogta cabdulqaadir
malayli waa gartee naga waran goobtaasi
nabada lagu agbaris walaalo meel baadiya aan ku aan ku baryo waa nabada lagu agbaris wax dareema xoolaha waa la dareersaday nabada lagu soo qaay walaalo mhm
adiga dhegeystayaal dhammaan waa idin salaamay muslimiinta roob alla ha siiyo ee, meelay joogaanba ee, nabadna kheyr qabtoonaad allah nuri waa idin salaam dhammaan aad baa mahadsan tahay cabdiqaadir hallo star f m hallo
halo raadi asugaabi wacalaykum asalaam raadi asugaabi fadlan waa ka gudbaya hallo star f m asalaamu calaykum wacalaykum asalaam waraxma waa iska fiican alxamdulilah gaarsan joognaa cabdinaasir waay haya cabdinaasir gaaris goobtaa kasoo ka joogto inooga waran waa bula college alxamdulilah aada aada loo fiican yahay waa lasoo nabadkacay maasha allah wax kasta ilaahay suu u targaday u socdaan maasha allah aada ugu fiicannahay haye marka hadaleynta waxaa weeye xamar oo xalay hoobiyi meel
waa garte wuu mahadsan yahay saaxiibkaasi dabcan qaraxyada xalay muqdisho ka dhaceen ayuuna la wadaagi rabay dhegeystaha kale ayaan siinaya dabcan gabagabadii ayaan kusii siqeynaa warka ayaa foodi nagu soo haya hallo star f m asalaamu calaykum musxab wacalaykum salaam waraxma
alxamdulilah alxamdulilah aladii axyaana bacdama amaatana wilayna shuur abahana hadda waxbarasha aad baan kusoo dhaweynaya abaha nabadda
insha allah cawabariga ilaahay baa mahad is- iska leh nabad baa lagu abdiste ha inta dhammaan meel kasta ay ku nool yihiin waxaa leeyahay caafimaad iyo barwaaqa iyo roob baan u rajeynaya isbaqan iyo kusalaam saaxiibkayga aad baa mahadsan saaxiib waa uu kaa guddoomayaa abaha nabadda gaarisa wuu mahadsan yahay hallo star f m
halo asalaamu calaykum wacalaykum salaam waraxma
waa kusan walaal macaan waa bashka xaga xaga dher jooga waa kaa qaaday bashka xagar dheer nooga waran
alxamdulilah walaal aad baa loo fiican aad aad baa loo fiican yahay ilahay nabadda nagu soo kaasiciyey si wanaagsan marka xoogaa yar cadcad baad ka jirta marka waxaan leenahay roob baa maarata hadaleynta u badan waayo roob allaha na siiyo iyo maaragtay caafimaad insha allah aad aad baan ii salaamaya dhegeystayaasha dhammaan meel walba ay kala joogaan aad baa mahadsanta saaxiib waanu kaa qaadnay bashka dhegeysti ugu dambe fursada aan u siiyo barnaamijka xubinta subax wanaagsan ayuu ahaa xagardheer ayuu nagala soo xiriiraya xubinta wargeysyada soo dhegeysteen sidoo kale qaybtii ugu dambe ee subax wanaagsan anigoo amsa cusmaal idin daadihina dhegeystayaal barnaamijka asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu subax wanaagsan dhegeystayaal maantiin halkan waa star f m codka gobolka waqooyi beri waxaad kusoo dhawaataan barnaamijka hogaanka star gaar ahaan xaaladda dalka waa subaxnimo arbaca taarad waxay ku beegan tahay lixi tobanka bisha labaad ee februaayo sanadku waa labada kun labaiyo labaatanka waxaanu si toos u gudagelaynaa barnaamijka hogaanka xaaladda dalka alaaba sniin arbaca iyo jimcaha ayaad ka dhegeystaan warbaahinta star barnaamijka waxaa idin daadiin doonaa anigoo amsa ismaaciil iyo weliba saaxiibka yuusuf fakad dhammaantiin soo dhawaada ayadaan idin leenahay dhegeystayaal mawjadaha kala duwan idaacadda ayaa si toosa inooga dhegeysanaysaan ama idinla socotaan sidoo kale barteena internetka mawebsaytka ayaad inaga dhegeysanaysaan si toosa dhegeystayaal barnaamijka xaaladda dalka alaab waxaan ku eegnaa waxyaabihii ugu dambeeya dhankaasi siyaasadda arrimaha dalka iyo xaaladii ugu dambeeyey aanu ku eegnaa isbedelada dhankaasi ku imaanaya xaaladda iyo siyaasadaha iyadoo aan ognahay in sidoo kale doorashada dalka ay soo dhowdahay maalin maalmid ka dambeysana heerka siyaasadda ee dalka uu cirku isku sii shareerayo dhegeystayaal barnaamijka waxaanu maanta ku eegi doonaa waa dhankaasi iyo waa waa dhanka iyo hadallada kala haysta madaxweyne ku-xogeenka dalka william ruto iyo weliba dhanka mucaaradka waxaa lagu eedeynayaa garabka mucaaradka in hawshoodii amaba roolkoodii mucaaradnimadaha inay ka gaabiyeen sidoo kalena waxaa lagu eedeynayaa inay qeyb ka yihiin musuq maasuqa dowladda ka jira ruto wuxuu leeyahay ruto wuxuu leeyahay yuusufow mucaaradkii dalka mucaaradka ma jiro hawshoodii way gabeen dowladdii ayay qeyb ka yihiin dadka wax musuq maasuqaya ay qeyb ka yihiin lacagaha la lumsanaya iyaga ayaa ugu badan masacabo tan horta waxay imaanaysaa sidii horta horaan looga bartay raila omolo odinga wuxuu aad u dhaliiri jiray sidoo kalena kaga hormaan jiray xitaa kaga cabsoon jireen dowladda in wax waliba markaas ay dowladda mashaariic ay furayso waatii xitaa qayli la geliyeen tusaale markaan usoo qaadano tariinkana casriga ah lacagta faraha badan ku bixiso wax waliba isdiyaarka wax waliba oo qorsheen ah ee dowladda markaas la imaato waxaa markaasi qaylo gelin jiray sidoo kale warbaahinta usoo saari jiray warbixino dokumentiya soo saari jireen mucaaradka soo saari jiray raila odinga hadda waxaa laleeyahay haddii hawshii markaas imikan wixii mucaaradi jireen ay imika dowladdii ay isbiirsadeen dabcan way adkaanaysaa muscabow in ay markaasi la helo qof markaasi dowladda dhaliil laakiin haddii garab la helo oo markaasi buuxo dowladda dhaliilayo ama dowladda laleeyahay waa qalad halkan baad ku qaldantihin halkan baad isan ka saxnayn halkan baad badan ka jiraan dabcan waxyaala fara badan ay soo bixi lahaayeen hadda markaan tusaale usoo qaadno gobolka waqooyi bari markaan usoo dabcan waxaa ka jirtay wadanka abaar aad u xoogan dhibaato fara badan dadkii gobolka ay dareemayeen dadka weliba kuwa asalka kuwa oomanaha culeys fara badan bay dareemayeen dabcan lacag fara badan waxaa jirta dowladda ay bixisay ee gaaraysa ilaa iyo laba bilyan oo lacagta dalka si markaas dadka loo gaarsiiyo sidoo kalena baahiyadooda loogu kabo laakiin taasi waxaa markaas laleeyahay lacagtaasi maysan gaarin haddii laakiin raila omolo uu joogi lahaa ama sidoo kale mucaaradka iminkan uu sii xoogeysan laha ama qayb uu kaga noqon lahaa lacagtaas waxaan filayaa in sidoo kale iminkan qayle la gelin laha oo sidoo kale warbaahinta lala hadli laha la dhihi lahaa lacagtaasi halkaasi halkaasi ku baxda laakiin hadda wax waliba waxay noqotay in hawsha ay isla qabtaan ay isla wadaan madaxweynaha dalka uhuru kenyatta iyo raila odinga inay noqdeen kuwa markaasi mowqifkooda ama halkooda ama yoolkooda hal u yahay
william ruto wuxuu dhaliilayaa amaba imika uu leeyahay dalka mucaaradnimola'aanta dhibaatooyin ay u susday laakiin madaxweynaha khudbad ayaa jirta u jeediyey waxaanu leeyahay iminka dalka meesha u wanaagsaneed uu maraya maadaama aniga raila odinga isku safaanu nahay oo mucaarad uu jirin iminkaba dhaqaalihii uu sii kordhay wuxuu leeyahay dadkii iyo qalalaasihii micnaha wuxuu ka dhigayaa wax faa'iido dalka iyo weliba dalka shacabka ugu jirto in raila odinga uu qeyb ka yahay howlaha dowladda aad iyo aad william rutona dabcan waanu aragnaa maalinkii shalay ahayd asiga kooxdiisa Aha.
waxay si aada uula noqdeen Aha.
oo ay dul istaageen Aha.
qodobkan ah mucaaradnimada iyo hawshii mucaaradnimada oo la gabay sidoo kale yuusufow wuxuu leeyahay william ruto Mhm.
adinku kenyaanka waad khayaaminsan Aha.
waad khayaanteen Aad iyo aad.
been ayaa u sheegteen Aha.
oo beenta loo sheegay maxaa wey Mm.
markii hore waxaad ololaha ku samayn jirteen anagu howl wanaagsan ayaan qabanaynaa sidoo kale waxaan noqonaynaa dad iyagu musuq maasuqa ka dheer Mm.
laakiin wuxuu leeyahay hawshii mucaaradnimada ayaa gabtee Mm.
sidee dowladda Mm.
ku maamuli Mm.
sidee dowladda Mm.
ku maaraynaysa dowladda waxay u baahan tahay Een, xili subax ah waxaan filaya inay ahayd isniintii wuxuu aad uga hadlaya sidoo kale kaga hadlay arrimaha hadda, eh, siyaasadda ay weliba dhanka mucaaradnimada Een, haddii markaas iminkan madaxweynaha dalka uhuru kenyatta iyo sidoo kale madaxa xisbiga odm raila odinga ay hal- iminkan hal xulufo ay yihiin ama sidoo kale isla ab- eh, eh, isla duulayaan een, hawshooda ay isla qabanayaan dabcan een, haddii ay sanadka labada kun labaiy labaatanka ee ku- uu ku soo baxo raila odinga dabcan waxaa si toos markaas mucaarad u noqonaya madaxweyne ku-xigeenka dalka william ruto waana tan abad markaas xitaa maskaxdiisa leeyahay muusan ku taamaynin amase muu ku taami doonaa in markaas re- een, uhuru kenyatta ay kala bixi doonaan wax hadda mid aad sheegayso ee, dabcan waxaan filayaa een, daraad ahayd inaad filaysa inaad wargeyska akhrinaysay ee, kaga hadlaysay arrimaha ee, deymaha wadanka si wanaagsan Een, sideed dhibic sideed bilyan aad iyo aad.
trilyan waxaa kaga dhiman keliya laba boqol oo bilyan inay markaasi buuxiso Mm, ee, sagaal ee, trilyan.
sagaal t- trilyan waxaana markaasi le hadda ay soo qaadanayaan boqol labaatan iyo saddex trilyan oo raalli hadaba bilyan ee markaasi haddana ay codsanayaan ee baarlamaanka iminkan ay la taala doonayaan inay eg- aan- aan wax ka qabtaan oo sidoo kale ay melmeriyaan taasi haddii ay maanta d- jo- oo markaas raila meeshiisa u taagnaan lahaa mise uu joogi lahaa waa hubaal in markaasi buuq fara badan uu geli lahaa. xitaa war- warqado fara badan uu qori lahaa uu dhihi lahaa i m f ta ama bangiyada caalamiga ee lacagta inaysan wadanka siinin ilan lacagtii fa- waxyaalaha fara badan kusii baxaya waa mida markaasi iminkan kartida uu degay madaxweyne uhuru kenyatta labada kun sideed iyo tobanka wuxuu dhahay hawsha sidan kuma sii socon karto ilaa shan sana ayaan buuq iqaayl kusoo dhamaystay shanta kalena kuma sii socon karto waa in markaasi xal ama aqli aan usoo degaa waa mida hadda keentay inay sh- hawshooda ay si caadi ah ku socoto tan iyo labada kun sideed iyo tobanka ilaa iyo hadda wadanka kama jirin wax mucaarad ah wax waliba baarlamaanka si caadi ay ku socdeen wax waliba buuq iqaayl-aan bay ku socdeen wax waliba dhaliilo aan ma jirin waa hadda arkaysa wadadan hadda ee nairobi ka socoto la dhisay weyn lacag aad u tiro badan ba ayadana ku baxaysa laakiin haddii raila uu joogi lahaa dabcan waxaa maqlaya xitaa in wadooyinka qaar lacag lagu geli doono haddii markaasi da- la daafuro Express highway.
express highway mar- haddii la furo waxaa markaasi la geli lacag lagu geli doonaa Eh, dabcan haddii raila sidoo kale mucaaradkiisa meeshiisa u taagnaan lahaa waxaa hubaa in lacagtaasi xitaa qaylo u ka keeni lahaa oo meesha lagu dhisayo Isla- yuusufow ehem.
ee, waxyaalo badan ayaa laisku haystaa Aad iyo aad.
waxaa leeyahay Mhm.
een, xilligii ay jiri jireen mucaaradka Mhm.
dabcan mucaaradka dalka ma usoo bilaabanin labada kun iyo saddex iyo tobankii Aha.
raila odinga ee, waxaa badiba leeyahay Aha.
een, mucaarad iyo dowladda kusoo ahaan jiray Aha.
marka laga soo tago labada kun iyo toban iyo tod- labada kun iyo toddobadii iyo labada kun iyo sideedii oo ay dowlad wadaag ahaayeen een, mwai kibaki Aad iyo aad.
laakiin wixii intaasii ku horeeyay iyo wad- iyo xitaa xilliyadii asagoo ku dowladda horeeyay- muscaw xitaa asagoo dowladda ku tirsanaa ee Mus- Nusu Mukati ama Oo Grand ra'iisul wasaaraha.
Coalitionkii, ee, ayuu dowladda xitaa ee, uu- Moi- Moi- Moi Kibaki waxyaalo qaar isku qaban jireen Si wanaagsan.
laakiin Moi nin wuxuu ahaa dhaqaalaha aad uu takhasusoo ee, dabcan fikrada qaar waxaa la dhahay Raila ka soo baxo oo uu dhaqa- uu ku dhaqaaqi jiro oo uu, ee, waxyaalaha qaar oo kaga faa'iideysan jiro uu ahaa buuqi qaylin muusan gelin jirin si wanaagsan aad iyo aad.
Ee, marka yuusufow waxaa ka mid a waxyaalihii marka raila odinga uu dalka uu amaba dowladda uu ku dhaliilayay ama usoo bandhigay shacabka n y s scandal waxa loo Aad iyo aad.
yaqaano lacagihii lagu lunsaday Dhalinyarada.
dhalinyarada waaxda dhalinyarada Aha.
n y s loo yaqaano Aad iyo aad.
sidoo kale wax- eurobond ayaa ka mid ahayd waxa wixii maarata lacagta angololismka iyo waxyaalo- Sidoo- lacago aad u tiro badan.
lacaga balaayiin ku- eh, ka mid ah Aha.
ayaa markaasi raila odinga uu qayb ka ahaa Adiga.
waxyaabihii markii la oran jiray marna cod marna nasa la oran jiray Aha.
ay soo bandhigeen ee dowladda ay ku dhaliileen arrimahaasi markaasi raila odinga waxaa moodaa in shacabka sidoo kale ay u riyaaqi jireen marka warbixinadan ay soo saaraan sidoo kale eh, dhanka baarlamaanka eh, buuq ee mar walba ka jiri jiray xildhibaanadooda ee mucaaradka markii arrimaha qaalan beelmarinayo waxa ay markaasi mar walba ahaayeen kuwa kasoo horjeedo danta dowladda amaba waxyaalaha dowladda ay doonayso inay ku fuliso dhanka iyo baarlamaanka haddii ahaan lahayd eh, waxyaalaha sharciyada qaar haddii ahaan lahayd miisaaniyada qaar dabcan marka iminka waxaa leeyahay wax walba iyaga xildhibaanada markii laga soo bilaabo ilaan eh, arrimahani waxay noqonaysaa in la meel mariyo labada Aad- aqal aad iyo aad.
aqalka sanadka iyo aqalka baarlamaanka waxaa iminka horkacaya ayuu leeyahay william ruto waa oo iminka hee hee leeyahay waa xildhibaanada oo ku- wa- weliba kuwii Kuwa markaas mucaaradka.
muscab kuwii taageersanaa een aada uga soo horjees uga soo horjeedeen madaxweynaha waa xulafadiisa taageerada weyna haysteen waa asxaabtii sida james orengo dadkii aadku markaasi ugu dhawaayeen raila odinga ayaa hadda markaasi baarlamaanka haddana weerarka wadana weliba danaha dowladda ayay rabaan inay fuliyaan oo ma rabo in ay markaasi ka hormaadaan wax dhiba xitaa waa kan dabcan waxaa tusaale ku ah sabina cheega shalay waxay joogtay dabcan guddiga doorashooyinka xuduudaha i b c volajo bukati kadib hadal kasoo bixi kasoo yeeray sheegtay in wadadii markaasi uhuru kenyatta uu maray labada kun toddoba iyo tobankii inuu haddana raila odinga marayo dabcan wuxuu la jeedaa in mardanka markaasi laga dhici doono kuuraha mise loogu shubi doono raila odinga waa sida hadalka aday u dhigtay laakiin kilibkaas meesha waa laga saaray oo markaasi warbaahinta ma aysan soo qaadanin inkastoo laakiin warbaahinada qaar ama sidoo kale xildhibaan aadan barre ducaale xildhibaan gaarisa laga soo doortay wuxuu leeyahay warbaahinta lacag ayaa la siiyey kilibkaas aysan u qaadan waa sidoo hadalka asaga udhigalaakiin muuqaalka waa wax marka baraha bulashada soo galay muuqaalka qof walibana wuu maqlay dhagahay uga dhaceen weliba si si live ah ay markaas u socotay shalay markay tegeen oo maqlaysay safina chega waxaa garab socdeen dhammaan garab ordayeen waxay ahaayeen jeeshkii raila waa ciidamo dabcan waa asxaabtii xulafadii raila odinga ayaa garab socdeen oo hadlayeen qareeno weliba ugu badan weliba dadka aadka ugu dhow ku tashada raila ayaa halkaasi socdeen joogeen waxa dabcan waa dareemi karta marka in halkaas aysan gaabad iyo culays aysan ka jirin haddii sabina chege oo markaasi labada kun toddoba iyo tobankii markaasi raila dhibaato hadallo qaar oo qalafan ku dhahaysay maanta waxay markaasi difaacayaan sabina chege oo haddana dabcan waxay markaasi leedahay baba dabcan raila odinga wuxuu markaasi ku hubsan doonaa state house oo wuxuu markaasi ka dhexli doonaa madaxweyne uhuru kenyatta haba ahaato musxab hadda william ruto asaga wuxuu dareensan yahay in meeshaas markaas looga itaalroon yahay oo dabcan dhanka dowladda iminka looga itaalroon yahay waa midda keenayso in ay markaas dhaliilayaan madaxweynihii isla soo halgameen waa raila odinga waa dabcan raali ahda madaxweyne uhuru kenyatta isla soo halgameen labada kun saddex iyo tobankii labada kun toddoba iyo tobankii doorashadii kadib markay dhacday ku celiskii haddana dabcan waa dareemi karta haddana labada kun sideed iyo tobankii culeysadii aad ba uga xumaaday muusan jeclen xitaa madaxweyne uhuru kenyatta uu isu keenay raila odinga iyo sidoo kale madaxweyne ku-xigeenka laakiin maysan dhicin meel ee markaas ku sheegay william ruto xitaa hadalkiisa laga hayaa wuxuu dhahay meel aan ku imaan karno ku heshiin karno dhan siyaasad ah ma jirto raila odinga laakiin waxyaala kale waan isla qabsan karnaa waan isla wadi karnaa laakiin siyaasad mowqifkeeda hal meel kama wada gaari karnaan asaga halkaasay ku kaliya ku eegyihiin waa dareemi kartaa labada kun toddoba iyo tobankii wuxuu dhahay dabcan anigoo dabcan wuxuu usoo halgamay waa waqtigii doorashadii ee e c k la dhihi jiray guddigii doorashooyinkii markii waagi lagu dhawaaqay buuqi qaali ka dhacatay waxaa markaas aad isla socdeen raila odinga laakiin raila odinga waqtigaas wuxuu markaas u magacaabay wasiirka beeraha dabcan agriculture filaya in waqtiga loo magacaabay laakiin waqtigiisa markii buuqi qaali markay dhacda waa laga qaaday xilkaasi kadib colaad iyo waxyaala howlo kala imaatay oo way isfahmi waayeen markaa isfahankii kadib way dhelan waysay howshii weliba markaas mucaarad ay noqotay waa isgaleen waxaa isgaleen markaas william ruto iyo raila kadib hooshii meel fog ay kasoo bilaabatay ilaa al-aanka labada kun iyo laba iyo labaatanka ay socotaa oo waxa markaasi leeyihiin ama raila odinga wuxuu la leeyahay dabcan waa william ruto wuxuu la leeyahay meel aan markaasi siyaasadda aan ku wada heshiin karno ma lahan dabcan waa dareemi kartaa haddii raila mucaarad uu ahaa maanta dabcan waxaa mucaarad gelayaa ama hadii laakiin doorashada ku xiran tahay haddii william ruto uu ku guuleysto weli dabcan waxaa laga yaaba haddana mucaaradnimadii inuu markaas kusii baaqi kusii noqdo mise halka uu kusii noqdo inkastoo laakiin hadda uusan la kala cadeyn karin in raa'ila mucaaradnimadiisii afka jug loo siiyey mise inay markaasi ay taagan tahay oo dibda markaas ay kasoo bixi doonto mise in william ruto uu asaga mucaaradnimada kusoo bixi doono mid marka la kala cadeyn karo muscabow sanadda markay la gaaro bisha koowaad waa sanadka soo socdo saddex iyo labaatankeeda ayaa la kala ogaan doonaa dhegeystayaal cidda rasmiga mucaaradkeeda markaas afka furi doonto mise markii doorashada lagu dhawaaqo ama guddiga doorashooyinka xudaa ay ku dhawaaqeen ay dhahaan raayila ku guuleystay mise waxaa ku guuleystay william ruto ayaa la kala ogaan doonaa bal halka markaas oppositionku kasoo bixi doono ma dhanka xulafada madaxweyne ku-xigeenka mise waxay kasoo bixi doontaa dhanka madax xisbiga o d m raila odinga iyo weliba madaxweyne uhuru kenyatta madaxweyne uhuru kenyatta sida hadaladiisa qaar ku haddaba aan sheegnay labada kun sideed tobankii asaga keliya yoolkiisa waxay ahayd muscab sidii wadanka buuqi qaylida iyo weliba dhibaato markaas wadanka looga saari lahaa dabcan uu kasoo shaqeyn waaya shantii sano soo socoto wax weliba uu qabto ama tilaabo weliba uu qabto warbaahintu la taagan raila odinga wuxuu leeyahay lacag intaas intaas loogu talagalay waxaa maqan lacag intaas ah intee la geeyey dabcan waa calaamadu su-aal dabcan marka waxaa laisweydiiyey raila odinga madad waxaa jiraan dowladda markaas ugu jiraan xogta usoo gudbinayaan ama loo soo sheegaya Yusuf, waatii marka dabcan.
shaki faranka- eh, shaki ka dhalaysa sida wasiirkii iminka dhimanaye eh, Nyeke- nkeyseri nkeyseri oo kale ayaa waagii la dhihi jiray eh, dabcan wuxuu aad ugu dhow yahay raila odinga inkastoo dowladda markaas uu ka tira wasi- wasiirka amniga gudaha uu ahaa oo nin markaasi shujaac weyn uu ahaa ama nin markaasi aad een, sidoo kalena loogu aaminsana dhanka madaxweynaha saaxiibana way ahaayeen marka waa lagu wareeray jah bal halka ay urta ka soo baxaysa iyo meesha ay qof waliba eh, arrinta ka soo baxaysa waa la kala garan waaye raila yaa xogta gaarsiinaya waa midda hadda haysato een, madaxweynaha iyo asxaabtiisa xogta markii lasoo gudbo warbaahinta loo gudbinayo mise baraha bulshada soo dhigayo waxaa markaas u qaabilsan madaxweyne ku-xigeenka in arintaas arintaasi dowladda ay ka dambeyso arinta la qaadayo arinta lasoo ogaaday dabcan waxyaala qaar oo dareemi karayso marka qof haddii dowladda mar uu ku jiro mise dowlad qof loogu jiro mise arin aan markaasi qofka sirtiisa la qarin karin haddii hadday tahay dhanka wasaaradda eh, maaliyadda haddii- hadday tahay dhanka wasaaradda amniga gudaha wax waliba dowladda markaas lug bay ku lahaanayaan raila iyo sidoo kale madaxweyne ku-xigeenka
Eh, yusuf oo sidaa sheegtay Aad iyo aad.
dabcan eh, markaad tahay qof oppositionka amaba eh, Mucaarad.
mucaarad markaad tahay eh, ma waanaysid hab aa ku ogaato dhaqaalaha dowladda sida uu ku baxayo iyo meesha lagu maareynayo sababtoo ah eh, raila odinga markaa fiirisid shacbiyadiisa iyo shacbiyada jubilee markaa isku barbarigtid Eh, dabcan isku mid un bay ahaayeen qof walba shacbiyadiisa waa u badnaa sidoo kale dhanka dowladda markaa fiirisid mucaaradkana dowladdu waa eh, qeyb ay ka ahaayeenoo dee of- xafiisyo iyo sidoo kale eh, senataro iyo barasabiyaal iyo xildhibaana ugu jiro Eh, sidoo kale waxaa ugu jiro eh, saraakiil sarsare ayaa ugu jiro marka maadaama lacagahani ay mar- lasoo marinayo baarlamaanka waax walba wasaarad walba golo walbo lacagihii loo qoondeeyey sidoo kale mashaariicda dalka ka jirto ay qoran yihiin mar walba ee meesha lacagihii ku bixi lahaa kulli ay qoran yihiin Aad iyo aad.
waa qasab inay ogaadaan arintaasi arintaasi u sahlaysa horta marka ugu hore Een, sidoo kale marka aad eegtid dalalka africa oo dhan ee, qof wal- maba dal walba soomaaliya ugu dhow mucaarad waa uu ka jira mucaaradka mar walbana dee waa isku ogtahay een, waxaa leeyahay waa wadanka dowladda ay ka liidato dulduleedu- dulduleed walba ay raadinayaan yusufo sidoo kale fursad yar hadday arkaan Aha.
waa in laazim inay shacabka la wadaagaan ama ha- waa weliba dhanka negativeka wax positive oo dowladda ay samaysan wax wanaagsan Aad iyo dee aad.
ma way kula wadaagayaan Sax.
laakiin wixii khalad yar ee dowladda ay samayso waa in markaasi ay shacabka la wadaagaan ayaa jirta raila odingana waa ognahay waxa uu ka mid yahay ee leeyahay nimanka ugu waaweyn mucaaradka ee africa ayuu ka mid ahaan jiray yusuf ee leeyahay sanadkii labada kun iyo inta doorashada toban iyo todobada dhicin labada twenty seventeenkii waxaa leeyahay raila odinga waxa uu si- isaga uu ka mid ahaa mucaaradada ama dadka mucaaradka looga yaqaano ama sida aadka looga yaqaano bartamaha africa afrika oo keliya iyo maaha sidoo kale mucaaradka eh, duni- Africa dunida si wanaagsan yusufo Aha.
laakiin africa markaan ka hadlayna qaaraddan Ah, africa aha.
raila odinga waxaa leeyahay wuxuu ka mid ahaa dadka mucaaradka ee shakhsiyaadka sida aadka ah isha loogu hayay waa hadda markaa egtid waa een, waa waa sida hadda markaa egtid oo kale raila odinga uu xiriir wanaagsan oo la leeyahay dalalka caalamka een, oo ogtahay in hogaamiyaasha ugu awooda badan xitaa dunida qaarkood uu mar walba la kulmo oo hal miis ay ku wada fadhiyaan Eh, marka arrintaasi waxaa leeyahay iminka eh, garabkan madaxweyne ku-xigeenka kooxdiisa sidoo kale hogaamiyaashii eh, ooka ka tirsanaan jiray ee dhanka garabka william ruto ku biiray eh, moses wetangul iyo william musalia mudaveri ee iyaguna qeyb ka ahaa dadkii maalinkii shalay ahayd dhaliilayey eh, kooxdan mucaaradka dabcan iyaga xitaa waa mucaarad laakiinse iminka mucaaradnimada waxaa lagu soo koobay eh, raila odinga oo ay leeyihiin isaga ayaa kenyaanka mar walba wax usoo bandhigi jiray hawshii waa ay ka gaabeen iminka waa lagu dhaliilayaa yusufow waxaa leeyahay hawshii maadaama aad ka gaabiseen Aad iyo aad.
inaad hadasho oo Een, microphone wa- aad ku hadasho waad keliya yaad.
ayaa ka waagaas gaabisay eh, musacbow een, wax yar hadalka ad- adiga wadatahay waagaas eh, sidoo kale eh, k- dowladda ka itaarooned oo sidoo kale eh, dadka shacabka xog fara badan ay heli jireen laakiin hadda xogta d- eh, kenyaanka shacabka ay helayaan waa hal wado oo keliya ah, waa hal af oo keliya ah. dabcan iminkan ruto asaga dowladda keliya wuxuu ku- een, u ku dhaliilaya dabcan waa arrin markaasi aan dadka shacabka een, san faa'iidasan ugu lahayn waxyaala hadda markaas uu dowladda u ka tirsan yahay sidoo kale ma rabo in uu ee, eedan fara badan dowladda uu saaray ilaa isaga ka tirsan waa madaxweyne ku-xigeenka dalka william ruto Ee, waa midda markaa hadda uu uu eedeynta keli uu dirayo waa madaxweyne ku-xigeenka dalka waa madaxweynaha dalka uhuru kenyatta asiga xulfad u dirayaan ee leeyihiin dabcan si legacy ahaan haddii rabto wadanka inaad uga tagto uga teg oo markaas wax fargelin ah keli ha samaynin Dhaxal Waxaa- wanaagsan.
eh, ha wax fargelin ah ha samaynin ha ku samayn doorashada wadanka ama sidoo kale eh, kale jeclaysina ha samaynin oo Hadda- keliya kaga bax Mhm.
sidii Hadda- marka uh, wakhtigaada loogu gaaray ama loogu cayimay guddiga doorashooyinka wakhti markii laga daba qofka aad ku wareejin lahayd xogti markaad ku wareejiso ama siiso kadibna si nabada aa iskaga bax laakiin waxaa keli ay kaga cararayaan in halkaasi fargelin aysan uusan soo- uusan soo sameynin xogta ay heli jireen dadka shacabka masar markaa fiirino dhanka caafimaadka dhanka wadooyinka dhanka waxbarashada hadda eh, manhajka c b c waa lagu wareersan yahay dabcan haddii markaa mucaarid wadan ku jiri lahaa haddii waa dareemi kartaa wax badan baa lasoo xogxogi lahaa lasoo fa- lasoo faaqi lahaa lasoo banaanka loo soo saari lahaa kenyaankana markaa waxay la- waa laba qof haddii meel wadanka eh, muscab oo dhaliil uusan ka jirin waxaa jiraan gaabad fara badan haddii meel dhaliil aysan ka jirin gaabad fara badan baa jira dadkina way aamusan yihiin laakiin cid u hadasho ayay laayihiin Si wanaagsan.
waa sida hadda markaa raa'il uu samayn jiray laba markaa fiiriso labada kun iyo afar iyo tobankii shan iyo tobankii lix iyo tobankii toddoba iyo tobankii ilaa markii ay ka heshiinayeen wallahi uhuru wuu dhaqafar u dhaqaajin lahaa maxaa lacagta markii lasoo saarayo oo markii bajetka lagu dhawaaqayo cidda dhaliilaysa waxay ahayd raila odinga asi asxaabtiisa markii arrimo lagu dhawaaqayo cidda dhaliilaysa waxay ahayd raila Press odinga conference.
mucaaradka haa dabcan maxay ahayd warbaahinta maanta oo dhan warbaahinta hortaagnaa Mm, press conference Ha, aa la yidhi.
dadkina waxay leeyihiin waxaa markaas leeyahay raila hadlay een, arrinta madaxweynaha uu sameeyey arrinta lagu dhawaaqay waa aqal lacag fara badan baa ku baxday Bogga ugu hore Een, wargeyska ay ku ha, soo qorayaan.
wargeyska lagu soo qorayo warbaahinada ay akrinayaan dabcan waa wax dhaliilo fara badan hadda marka waxaa keentay in hal jiha keli a loo socdo dadka dhan ay u ha- u socdaan waa jihada dowladda iyo mucaaradka oo hal meel Sidoo wada kale, noqdeen eh, marka dadkii ma fahansano marka laakiin haddii xog fara badan ay soo bixi lahayd ama maanta mu- eh, muscab uu mucaarad noqon lahaa ama wuxuu sheegi lahaa dad maxay dhihi lahaayeen mucaaradkii baa hadlay oo laba iyo saddex shay ayaa looga hadlay laakiin haddii marka jug la siiye haddii way cus- way cuslanaysa qofkii inuu markaasi xog negative oo inuu hel laakiin positive oo keliya ayaa lagu wadaa markaasi lagu maalaya qofkan wuxuu noqonaa marka inuu asaga keliya waxa saxda uu ku socdo oo markaas uusan jirinba dhaliil fara badan inay wadankiisan ka jirin muscabo barnaamijka hogaanka xaaladda dalka oo maanta aanu ku eegeyno dhankaasi iyo howlgabka amaba ede- eedeymahaasi loo jeedinayo dhanka raila odinga iyo kooxdiisa oo ah inay gabeen waa hawshii ahayd mucaaradnimada iyo sidoo kale inay qeyb ka noqdeen dhanka musuq maasuqa ee lacagaha dowladda lagu lunsanaya dhegeystayaal dhammaantiin mar kale soo dhawaad ayaan idin leenahay muscab iyo bakad ayaa idiin daadihinaya barnaamijka hogaanka star f m codka gobolka waqooyi bari anaga la socotaan waxaanu ka soo hadalnay ee, waa xoogtii ugu dambeysay ee dhankaasi iyo eedeymaha dhanka william ruto iyo kooxdiisu ay u jeedinayaan madax xisbiga odm raila odinga iyo xulafadiisa iyo kooxdiisaba laguna eedeynayo in iminka ay gabeen hawshii mucaaradnimada ahayd iyo sidoo kale in dowladda ay la socdaan dhaqdhaqaaqeeda iyo waxyaabaha ay sameynayso iyo sidoo kale xaddhaafka ay iyadu dowladdu ku sameynayso shacabka iyo lacagaha waxaana sidaasi leeyahay waa madaxweyne ku-xigeenka dabcan waxaa iminka lagu weerarsan yahay cidda mucaaradka ah dalkani kenya waxaana eh, dadka qaar ay leeyihiin ruto ayaabaa loo arkaa inuu isagu iminka mucaarad yahay sababtu waxaa leeyahay markii ay timaado arrin ajendo oo dowladdu ay wadato dadka meel marinayo aqalka baarlamaanka waxaa ka mid ah xildhibaanada dhanka mucaaradka ahaan jiray ee iminka raila odinga ee qaybta markaasi kaama uu hogaamiyo ayaa la safaraya kuwa madaxweynaha oo meel marinaya halka kuwa madaxweyne ku-xigeenka taageersanna ay kasoo horjeedsanayaan qorshahaas iyo ajendaha eh, dowladda marka waxaa leeyahay een, arrintii ay isbedeshay raila ayaa eh, ahayd inuu mucaarad noqdo balse dowladdu ayuu qeyb ka yahay ruuto ay ahayd inuu dowladdu qeyb ka ahaado balse isagu ayaa iminka dhanka mucaaradnimada lagu tirinaya laakiin shalay william ruto waxa uu leeyahay Ru- raila odinga waa ka gaabisay hawshaadii sidee ayaa dalka ku xukumi rabta dabcan sidoo kale waxaanu doonayaa in sidoo kale aanu eegno qodobka kale ee ah in lagu eedeynayo raila iyo kooxdiisa in markaasi ay dalkani eh, qayli iyo sidoo kale waxyaaba maarata aan habooneyn iyo dhaqaalaha oo Een, hoos u dhacay aad lagu iyo- eedeynayo si fudud.
Ee, mascab hadalka hadda aad dhahday ee, wuxuu ah een, dabcan een, ruto wuxuu leeyahay een, hawshaada waad ka gaabisay dowlad sidee ku maareyn doontaa Ku maareen.
Ah, Marka- dabcan ee, madaxweyne ku-xigeenka marka wuxuu la jeedaa Ah.
een, howlihii lagugu ogaa ee mucaaradnimada oo mucaar- ee, mucaaradnimada ayaa kelyaan ku qaban waysa oo ka soo bixi waysa eh, sidii la rabay dabcan ogama soo bixaysid Mhm.
ama ka soo bixi weysay Ha.
Ee, marka dowladdaa soo gashay marka asaga ruto intuu ku tirsan yahay marka waa su-aasha meesha taallo william ruto yuusuf hadda waxaan sheegaya waa maqlaysay aad iyo aad marka ay timaado ajenda dowladda ay leedahay mhm.
aqalka baarlamaanka ama Mhm.
senadka la horkeeno Mhm.
dadka meel marinayaawe waa xildhibaanada taabacsan raila iyo madaxweyne uhuru kenyatta dadka Mhm.
kasoo horjeesan ajendahaas yaaway xildhibaanada taabacsan Madaxweyne william ku-xigeenka.
ruto so waa waa midda meesha yuusuf lagu weerarsan yahay Ah, cidda mucaarada Aha.
iyo cidda dowladda ku jirto Aha.
iyo cidda dowladda Aha.
ah lama garanayo Ah, marka een, iminka yuusuf Aha.
waxaa lagu eedeynayaa rayla iyo kooxdiisa waxaa leeyahay Mhm, mhm.
mucaaradnimadu ay ka soo baxeen dowladday soo galeen dowladda soo galaane wanaag lama imaanin buu leeyahay ruto waxay la yimaadeen musuq maasuq aad iyo aad wax isdabamarin waxaa lagu eedeynayaa kems scandal sideed dhibic toddoba dhibic sideed bilyan oo shilin aad iyo aad dadkii lunsaday waxaa qayb ka ah uu leeyahay ruto wuxuu leeyahay kooxda raila odinga iminkana xildhibaanadii senataradii iyo siyaasiyiintii kemsa scandalku lagu eedeeyey Aha.
waxaa daboolaya Aha.
oo gaashaan u ah weli muxuu leeyahay raila odinga waa labada dhinac laakiin markaa fiirso xulafada dha- madaxweynaha dalka uhuru kenyatta iyo xulafada kale een een oo een madaxweyne eh, dabcan waa raila odinga Mhm.
ayaa ee marka eedeymaha kena waa dabcan waa maqlaysa darad markii baarlamaanka ar- ajendaha biilka ku saabsanaa een eh, arrimaha ku aadaneed partieska ama xisbiyada ku saabsanaa Ha.
dabcan lacaga fara badan la qaybinay waxaa waa kii marka ay ku qaylinayeen xisbiyada didi nyora wuxuu lahaa Mhm.
lacagta dadka xildhibaanada iminka la siinayo waa tii Kemsa.
kemsa laga soo dhacay lacagta laga soo dhacay ayaa hadda xildhibaanada la siinaya Si wanaagsan.
taasay rabaan inay ku daboolaan baahiyada qaar ama sidoo kale ay ku daboolaan wax weliba wadanka ee ka socdo inay ku daboolaan laakiin waxay leeyihiin anagaa u taagan waa Mhm.
dabcan waa mid- waa mid hadda taagan laakiin xisbiga markaa fiiriso madaxweyne ku-xigeenka dalka william ruto u d a iyo xulafadiisa weli maysan caddaysanin inay mucaarad yihiin mucaarad ma noqon waxayna karaan dabcan waxayna markaas oo dhinac kale markaa fiirsana is- dhiga ay iska dhigayaan Mhm.
inay yihiin kuwa eh, dowladda ah Mhm.
laakiin dhinaca ka markaa fiirsana kuwa marka iminka dowladda issiinayaan waa madax waa madax xisbiga o d m xulafadooda waa tan waa tan Ru- ruto wuxuu ku leeyahay Mhm.
dowladda creditkeeda ama wanaageeda Mhm.
anigu qayb mayaan ka ahay aad iyo aad laakiin waxaa sidoo kale dhacda Mhm.
inuu isna dhaliilo dowladda Mhm.
waxaa leeyahay marka wanaagii dowladda waa qaadatay Aha.
dhaliisheedana Mhm.
waa inaad qaadataa sax Eh, marka yuusufow iminka william ruto wuxuu yidhi mhm, maanta wuxuu leeyahay kemsa kemsa waa meel maaragtay hallowsan uu yidhi Mhm.
sababtoo ah hogaamiyaasha mucaaradka ayaa ah ka faa'iidaystayaasha barnaamijka musuq maasuq uu leeyahay aad iyo aad taasina waa sababtay u adag tahay Mhm.
in la baaro waxay dhacay sidoo kale waxaa iminka lagu baaqaya madaxweyne uhuru kenyatta lala hadlaya maalinkii shalay ahayd ay hadalladan la jeedinaya yusufow Mhm.
madaxweyne uhuru kenyatta lala hadlaya waxaa leeyahay Mhm.
waa inaad soo saartaa liiska iyo sidoo kale warbixin ku saabsan kemsa Mm, waa ma eh, dabcan madaxweynaha mar uu qaranka la hadlaya wuxuu yidhi Mhm.
waxaan soo saari doonaa warbixin dhammaystiran oo ku saabsan scandalka ama musuq maasuqaasi ama hasdamarinta lagu sameeyey waa ku- dabcan Kemsa.
waqtigaas wuxuu qabsaday kow iyo labaatan laakiin eh, kow iyo labaatan waqtiga eh, madaxweynaha kow iyo labaatan maalmood uu qabsaday Mhm.
in arintaas dabagalkeedu howlahaas dhan lasoo gebagaben doono Mhm.
guddiga eh, qaabilsanaana eh, markaas ay horta soo gudbin doonaan laakiin hadda kow iyo- kow iyo labaatan bilood baa kasoo wareegtay dabcan waqti fara badan ayaa kasoo wareegtay Mm.
in madaxweynaha arrintaas uu dabagalo ama sidoo kale warbixin uu kasoo saaro Si wanaagsan.
ilaa haddana way taagan tahay Mhm.
lacagti ilaa hadda meesha ku dambeysay ilaa hadda ma la garanayo iyo sida markaas ay ku baxday sida loo qaatay iyo sida dadka shakhsiyaadka iminkan tuhunka soo galay iyadoo markaas aad arkayso dad eh, aad u tiro badan oo farta lagu fiiqayo weliba xulafooyinka eh, siyaasadda kuwa markaas ugu sumcada badan in arrinta markaas ay ka dambeeyaan ama sidoo kale ay ka dambeeyaan sida hadda eh, ninka lagu magacaabo eh, muraade oo kale ayaa la sheegaya in xubin ama qayb uu ka yahay sidoo kalena saddex company oo markaasi een, Shirkadood.
qayb shir- oo saddex shirkadood ayuu markaasi eh, qayb eh, u- tender u siiyey in arrintaas ay eh, kaalin ay ka qaataan sidoo kale ay supply gareeyaan laakiin wax k- keli way ka soo baxaysay laakiin meel kale ayaa loo weecinaya waa tan markaasi lacagaha faraha badan ay keentay inay helaan ama sidoo kale leeyahay lacagta kemsa loogu talagalay ayaa hanaankii ama wada- wadadii la rabay asan loo marin een, mustaqbalka taasi wanaagsan Eh, yuusufow eh, madaxweyne ku-xigeenka dhawaan codkiisa aan doonaya inaan dhegeystano gorow isagoo arrimahaasi ka hadlaya eedeymahaasiina u jeedinaya mucaaradka howlgabkoodii uu leeyahay waa howlgabteen sidoo kale musuq maasuq ayaa iminka raad musuq maasuq baa idin soo galay waxaa sidoo kale eh, markaa aygtid yuusuf dib aa u laabatid mucaaradka iyo dhanka raila odinga mar walba oo ololo ay samaysanayaan waxay ku samayn jireen ama iyagu ay isku faalin jireen inay mu- dhankaasi musuq maasuqa ciribtirayaan Baadiyaad.
inay ahayn dad ceebka saliin ah oo dadka dhanka musuuqa markii la eego ay ahayn iyagoo dad lug soo gelayo laakiin iminka arrintii way is- isdaba martay william ruto oo ay mar walba ku eedeeyaan inuu macnaha kooxdiisa iyo dadku ula dhow ay ku eedeeyaan inuu yahay qo- dad musuq maasuq eh, iyagu markaasi lugaha kula jira Mhm.
ayaa isna waxa iminka uu leeyahay Mhm.
musuq maasuqii rayla iyo kooxdiisa ayaa aabba u ah ayuu leeyahay bal isufo codkaasi aan dhegaysano iminka eh, eh, waa daqiiqadaha soo socda si markaasi aan u ogaano bal amaba aan u dhegaysano hadalka madaxweyne ku-xigeenka ee uu maalinkii shalay ahayd jeediyey kaasi oo uu aad aad iyo aad u badan u jeedinayo eh, mucaaradka dalka balse wallow aanla garanaynin cidda mucaarada laakiin aanu ogsoonahay inay Eh, dabcan laakiin mucaaradnimada wuxuu la jeedaa xulafadii kuwii hore Ah.
laakiin iminkan aanu ku tilmaami karin inay mucaarad yihiin Waana- ayaga sidoo kale waxay iminka iska dhaadhicinayan inay yihiin muscabow Mhm.
inay markaas dowladda ay ka tirsan yihiin sidoo kale aan la gaadi karin oo markaas iminkan ay la safanayaan madaxweynaha dalka uhuru kenyatta waana midda markaas iminkan uu ku tilmaama madaxweynaha eh, waa madaxweyne ku-xigeenka uu leeyahay dabcan hawshooda ayay markaas gabeen oo sidii la rabay kamay sa- mayna kasoo sanbixin oo ama way ka gaabiyeen Eh, waxaa dabcan uu rabay in markaas la dhaliilo waxyaha markaas uu sameynayo madaxweynaha ama sidoo kale dowladda jubilee ay sameynayso in ay dhaliilaan taasi ayaa markaas asaga uu iska fogeynaya oo sidoo kale ma rabo inay far ay soo gasho waa midda markaas uu iska iskaga moosaya wuxuu leeyahay howlihii markaas aan rabin inaan qabanno waxaa markaasi iminkan lana fara soo geliyeen oo sidoo kale een, farta la soo galeen ama madaxa la soo galeenba dadkii markaasi mucaaradka ahaa haddii mar haddii mucaaradka meel uu soo gala ama dowladda mar qayb ay ka noqoto maxaa kala soconaya dabcan haddii wax weliba oo dhaliil ah soo baxayna ma jirto muscab waa midda markaas hadda madaxweynaha ku-xigeenka oo ka qaylisiinayso sidoo kalena ka caraysiinayso uu leeyahay wuxuu keliya maanta uu raba uu rabi lahaa in mucaarad uu markaasi raila odinga dabcan waa ogtahay haddii meel haddii mucaarad ama wadan mucaarad uu ka jiro waa adagtahay markii laga tago wadamada markaas western ama sida galbeedka ee ka- laga soo tago Een, dabcan waa lagu kala xoogeyn yahay laakiin afrika mucaaradka ma soconayo saaxib wax walba hadduu dhaco Hmm. arkaysaan dhegeystayaal bal een, muscab een, bal codka waan dhegeysan doonaa bal eh, iyadoo aan eegeyno bal ruto iyo mucaaradka waxaalaha imikan uu asaga ku dhaliilayo maxay tahay sababtu iminkan haddana kusoo beegayso waktigan kala guurka ee siyaasadda oo mucaaradnimadii ayuu rabaa in markaasuu kala ogaado in jawaabteeda uu helo waa arrinta isweydinta mudan haddii howl markaasi loo baahan yahay dabcan muscab maanta haddii howl u baahan yahay waxaa laga yaabaa in howl uu maanta meel keli uu ku dhex tuuro ama hadal uu ku dhex tuuro si jawaabteeda uu helo sidee waxaa wax- waxaa jirtaa tijaabo ah tusaale maanta waxaan tegay mandheera hadal baan sheegay hadalkaas waxaan sugaya tija- eh, dabcan ficilkiisa waxa kasoo ama reactionka waxa kasoo bixi doonta dadka ay sheegayaan mise in dadka ay ka xumaanayaan mise aysan ka xumaanaynin haddii dadka ay ka xumaadaan dadka ma rabaan laakiin hadday dadka aysan ka xumaan ay ka aamusaan way ogol yihiin dadka hadalkii mar kale berri waan soo celin karaa marka waa tan hadalka uu hadda diraya madaxweyne ku-xigeenka bal aan wada dhegaysanno
So hiyo kazi yote tumefanya, na mimi nataka niwaambie watu wa wale walikuwa wa upinzani, sasa hawajulikani ni wa pande gani, na ndio wanaongea mambo mingi kuhusu mambo ya serikali. Nataka niwaambie the former opposition, please muwache kuongea mambo ya serikali, nyinyi hamjui hii serikali ni Uhuru Kenyatta na mimi tulitengeneza.
muscab waxaa uu madaxweynaha ku-xigeenka leeyahay een, former position si wanaagsan laakiin ma dhihin ninka hadda mucaaradka ah forma waxaa waaye wax hore laakiin hadalkuu sii wadi doonaa wuu Yusufu.
sii wadaa Mhm.
laakiin marka wuxuu leeyahay dowladdan waxaa foomgareeyeen ama sidoo kale Soo wadaan dhisay.
hogaaminayaan Mhm, dhisayaan ama mhm.
soo dhiseen madaxweyne uhuru kenyatta iyo aniga Aniga.
oo ah madaxweyne ku-xigeenka dowladnimada waxaa kama garanaysiin dabcan dowladnimada waxba kama fahansanidin Mhm.
marka mucaaradnimadii ayaa ku qurux badneedeen bal aan sii wadno nyinyi hamujachangia mahali popote katika ajenda ya miaka kumi ya serikali ya Jubilee. The opposition have no role, they have played no role. Hakuna kazi yoyote walifanya. Nasikia saa zingine wakijaribu kusema ati William Ruto anachukua credit ya mambo iliyofanywa na serikali kwa miaka kumi. Kwani nani mwingine tena ndiye angechukua credit? Si ni mimi? si mimi ndio nimeshirikiana na Uhuru tukapanga hii mambo ya barabara. Wacha niwaambie watu wa upinzani, the former opposition who now don't know whether they are in the opposition, they are in government or they are where. Nataka niwaambie serikali tuliyounda mimi na Uhuru Kenyatta tumejenga reli hii, mumesikia ikizungumziwa hapa, kilomita mia saba. Tumejenga barabara kilomita elfu kumi. Tumeunganisha stima watu milioni mnane na nusu. Tumejenga technical training college mia moja sabini Kenya. Hiyo ni kazi William Ruto akiwa naibu wa rais wa Kenya imetengenezwa na mimi nilikuwa mhusika and I understand and I take full credit of what happened. Nyinyi watu ambao mlikuwa ni wa upinzani, mlizembea katika kazi yenu. Kazi kidogo ya upinzani imewashinda kazi ya kulainisha tu ku criticize na kuongea na kusahihisha imewashinda nyinyi kweli mnaweza kupanga mpaka ikakuwa serikali mpaka kazi ikafanyika kwa hii kenya hata nyinyi watu wa kajado hiyo watu wanaweza kupanga hii kazi kweli wanaweza sasa mi nataka niwaulize watu walikuwa na kazi ya upinzani wakatoroka kazi ya upinzani wakakuja wakakuwa matapeli ndani ya serikali wakakuwa mabroka ndani wa serikali wakakuja wakaendesha wizi ndani ya serikali kule kemsa wezi wakubwa wa kenza ni watu ambao walitoka upinzani hawa hawa watu wa upinzani walikuja wakahujumu mpango yetu ya big four ile tungepanga mambo ya ajira ya vijana wakazamisha ile tulikuwa tumepanga mambo ya kilimo wakasambaratisha ile tulikuwa tumepanga mambo ya universal health care- eh, coverage wakatuletea rege alafu saa hizi wanatuambia watu walioshindwa na upinzani ati wanatuambia wanaweza kutengeneza serikali surely wanaweza kutengeneza serikali hao watu kweli mkiwapima these people have failed miserably to manage a simple opposition
waa hadalka madaxweyne ku-xigeenka Aad iyo dabcan wuxuu leeyahay dadkan mucaaradnimada ayaa ay ka meelkeeni waayeen ma idinla tahay in dowladnimo ay dhisi karaan ama dowladnimo ay qaban karaan hogaanka dalka amaba ay ka meelkeeni karaan shacabka ayuu la hadlayo ayuu weydiinayaa dabcan waa qodobka maanta barnaamijka sidoo kale ku eegi doono arrintan saameynta ay ku yeelatay een, waa markii loo barbardhigo xilligii ee, mucaaradka uu dalka ka jiray oo mar walba dowladda iyadu waxa ay sameynayso lala socday iyo isbeddelka farqiga u dhexeeya labadaasi xilli xilligan aanu ognahay in dalka aysan ka jirin eh, mucaarad markaasi shaqeynaya oo si toosa dowladda u dhaliilayo iyo sidoo kale arrimahan caqabadaha ka dhashay iyo waxyaabaha ay horseeday ayaanu eegeynaa dhegeystayaal idinkuna fursad ayaan idiin siin doonaa eh, barnaamijka ee si aad qayb uga soo noqotaan bal aad noola wadaagtaan idinkuna waxaa ka leedihiin arrintan ee, waa mucaaradnimo la-aanta dalka ka jirta ee lagu eedeynayo dhankaasi iyo ee, qaybta ee, raila odinga iyo kooxdiisu inay ka gaabiyeen arrintaasi oo sidoo kalena ay imikaba yihiin kuwa iyagu dowladda qayb ka ah balse la leeyahay hawshoodii hore ayay ku wanaagsanaayeen ee, dhegeystayaal waxaanu eegi doonaa sidoo kale daqiiqadaha soo socda waxyaabaha markaa dhankaasi iyo baraha bulshada lagu hadalhayo ama sida aadka ah loogu hadalhayo ayaanu eegi doonaa sidoo kale xubinteeni fahamka ayaanu sidoo kale u gudageli doonaa hadduu eebi yiraahdo ee, daqiiqadaha soo socdaan dhegeystayaal Ee, yusufow Mhm.
Ee, dabcan arrintan aan maanta barnaamijka uga hadlayno ee, qodobkan ee, waa mucaaradnimo la-aanta dalka ka jirta aad iyo aad Ee, sidoo kale dhegeystayaashu iyaguna dabcan waxaan rajeynaya ama filaya inay een, doonayaan iyaguna amaba eh, inta badan qodobkan ay doonayaan inay qayb ka soo noqdaan oo fikirkooda in laga wadaagaan iyo waxyaabihii ka dhashay intii dalka uu mucaarad la-aan la-aan uu noqday ama mucaaradkii aan la garanayn cidda iminka ah ma madaxweyne ku-xigeenka ayaa mucaarada ma raila odinga ayaa mucaarada iyo cidda mucaarada iyo sidoo kale dowladda waxa ay u tartay in raila odinga uu qayb ka soo noqdo arrimihii iyo sidoo kale dhaliishiina ay ka gaabiyeen ama gaabad ka Waa- noqdeen iminka waa mid maanta aad waa mid aad dareemayso oo weliba farriin ku socoto madaxweyne een, een, raila odinga oo leeyahay oo dabcan mucaaradnimadii ayaa markaasi loogugu xiisaya way dib markaas aad ugu soo laabataa een, raila odinga farriin markaas loo dirayo haddii markaas uu fahmayo waa sida markaasi ee, madaxweyne ku-xigeenka asaga uu rabo uuna jecel yahay in markaas uu ku noqdo dabcan haddii ee, dabcan uu dib u soo rogaalo celiyo raila odinga oo mucaaradnimada mus- ee, muscabo uu wado ama uu sidoo kale waxa uu noqonaya mid markaas uu ku guuldaraysanaya doorashada Eh, dabcan wadanka ama qaaradda afrika wax markaas ka socon karo amase ka hor- ka hir- ka hirgeli karo mascabo ma jirto marka la imaado mise la fiirinayo dhanka mucaaradnimada Eh, kadib waxaa markaas eh, aad loo taageeraa sidoo kalena markaas dowlada markaasi ku jirto qofka kale ay dowladda wadato ayaa markaasi taageero la siiya oo dadka shacabka xitaa looga dhaadhiciyaa in markaas waxyaalihii qabyada ahaa waxyaalihii dhamaystirka u baahnaa markaa dowladda ay sii dhamaystiri doonto ama halka qof kale uu kaga sii ambaqaadi karo marka waa midda hadda madaxweynaha dalka uhuru kenyatta u wada leeyahay meelaha qabyada meelaha markaas iyo weliba cidda markaas lagu dhaafi karo waddanka ama lagu ammaansan karo waa cidda markaa aniga aan la imaan doono mase aan inii sheegi doono waqtigeeda siyaasadda markii la gaaro dabcan asagoo maaso ku sugnaa dabcan waa dareemaysa madaxweynaha dalka wuxuu sheegay in waqtigeeda iminka la joogo waqtiga siyaasadda waxba lakaar aysan ka harin waxaana marka uu dhaliilayay madaxweyne ku-xigeenkiisa stephen waa william ruto dhegeystayaal hadda raila odinga ayay markaas la taallaa dabcan dhegeystayaal iyo isagoo markaas u muuqata in uu aada uga gaabinayo sidoo kalena uusan dareynaynin arrimaha markaasi madaxweyne ku-xigeenka iyo weliba dhanka mucaaradnimada mucaaradnimada ayaa hadda ay u muuqataa ama sidoo kale ay u eg tahay in uu sidoo kale meesha ay ka baxayso wadanka dhegeystayaal haddaba wadan markaas mucaarad la-aan ah sidee markaas ay ku socon kartaa sideena sidoo kale arrimaha wadanka ka taagan baahida kala duwan ee ka taagan sida markaasi ay u socon kartaa lagskuna loogana markaasi kaftoomi karaa wadanka in markaas mucaaradnimo ama mucaarad la-aan ay ka jirto waxayna dadka marka horaan ay aada u dabcan ku toosnaan jireen ama ku xirnaan jireen dhinaca dowladda iyo sidoo kale qaar dhinaca markaa mucaaradka labada dhinaca loo kala bixi jiray mucab hadda maraykan ama wadamada markaasi galbeedka dalka maraykanka markaa fiiriso dabcan mucaarad wuu qabaa marka hadda xilka uu ka degaya barack obama waxaan filayaa shaksi kala watay wuxuu watay gabar buu watay gabadhii way waysay waxaa markaasi soo baxay donald trump donald trump ayaa haddana markaas soo noqday waxaa markaa haddana la watay joe biden marka joe bidena soo galay marka joe biden asaga wuxuu markaas aada u dhaliilayay waxaalihii dhibaatadii markaasi uu ku keenay donald trump wadanka intuu xilka hayay dhallo fara badan iyo culeysyo fara badan wadamo fara badan uu xayiraad ku keenay halka joe biden marka hadda soo galana dadcan waxaa markaas asagana gadaal ka riixa leeyahay wuxuu furfuri doonaa waxyaalihi markaasi kii hore uu sameeyey hadda inkastoo laakiin halkaasi dimuqraatic waxyaalaha iyo congrat marka ay ku kala shaqeeyaan laakiin inta kenya afrika markaad dhimaato taasi kama taagno hadda madaxweyne uhuru kenyatta iyo weliba raila odinga ilaa hadda waxyaala qaar rasmiga u qarsoon ay ku heshiiyeen oo markaas miiska saareen dadka laga fahansiiyena ma jirto inkastoo marka mucaaradnimadii meesha keli ka baxday waana qorshihii dadaalkii uu asaga markaas rabay inuu kaga gungaaro inuu kaga gungaaro ama ila rabo meesha uu baahiyadii jirtay ku daboolo wuu daboolay oo waxaa markaas rabay dowladda inaad si hufan ay ku socoto ilaa hadda mana jirin buuqi qayle si hufan ay u socotaa waa hadda lacagaha hadda faraha badan oo saaki aan ka hadlaynay barnaamijka markaa furfuraynay deymaha fara badan wadanka kusii badanayso waxaa leeyahay afar labaatanka meeshii lagu gaaro wadanka wuxuu markaas sii xiri doonaa ilaa iyo waa labada kun saddex labaatanka ilaa iyo labada kun afar labaatanka inta laga gaaro toban trilyan buu sii mari doonaa muscawo sida markaas warbaahinada dabcan wargeyska qaar uu qorayo sidoo kalena ay leeyihiin waxaa markaas laga soo xitay qaybta markaas g p g p waa g p-ga wadanka qaybta markaasi wadanka oo lacagaha maareynta wadanka looga hago oo laleeyahay culayskaasi waxaa markaasi wajihi doonaa cidda markaas iminkan hogaanka qaban doonto wadanka kaasna wuxuu sii dalban doonaa lacag aad u tiro badan wadanka markaas dhaqaalihiisa lagu sii kobciyo lagu sii wado iyadoo deemihii haddana ay sii badanayaan dabcan waxaa haddii halka wuxuu leeyahay inka waxaa maraya inuu ahaa waxaan filaya steve inuu ahaa ninka markaa ka hadlayay wuxuu leeyahay haddii lacagahaas cid ka hor istaagi laha wadanka la heli lahaa waxaa markaas noqon lahayd wadanka inuu asagana sitiisa iskugu tashan lahaa ama uu kala yareyn lahaa baahyadaa faraha badan laakiin haddii markaas wado loo furo wadankii oo deemihii ay kusii badato waxaa haddana kusii adkaanaysa wadankii inuu deemihii faraha badnaa uu bixin waayo sidoo kale wadanka markaa fakri ay u dambeyso laakiin deenta wuxuu leeyahy culeys fara badan bay keentaa marka waxaa la waayay ciddii dhaliili lahayd ciddii markaas la tashan lahayd inkastoo markaa nusqaan ay dowladda si dareemayso waxay markaas sii dalbanaysaa lacag amaah fara badan oo ay sidoo kale hadhow aysan iska kaafin karin sidoo kale aysan iska bixin karin yusufow dabcan lacagana ka hadlayso waxaan ogsoonahay in markii madaxweynihii saddexaad ee wadanka uu xilka ka digay mwai kibaki hal dhibic sideed trilyan ay ahayd aad iyo aad hal dhibic trilyan sideed trilyan one point eight trillion iminkana waxay maraysaa eight point trillion wax yar baa kaga dhiman sagaalkii muddo sagaal sano ah oo jubilee ay haysay micnaha hogaanka waddanka waxaa ku darsamay dabcan toddoba trilyan lacag aad u tiro badan lacag aad iyo aad u tiro badan trillion yusufow waxa micnaha maskaxda yusuf hadda ay xisaabi karto xitaa ma ahan aad iyo aad bilyan hal bilyan marka laga hadlaya lacag badan xitaa marka trillion dabcan waa lacag haddii inta lagu daadiyo ilaa north eastern way soconaysaa kunkun haddii loo daadiyo yusuf yusuf maanta eh, waxaa aada loo hadalhayaa dhanka Mhm.
baraha bulshada Mhm.
william ruto aad iyo aad Eh, waxaa laleeyahay william ruto gabar ayaa jirtaa usoo jawaabtay Mm.
waa dalka congo Mm.
gabar senator ka ah ambassador waxaa la dhahaa francis muyumba Mhm.
hadal ayaa jira uu sheegay Mhm.
afar iyo tobankii bishan Mhm.
waxa uu ka sheegay dalka d r c congo Mhm.
waxa uu yidhi Mhm.
dalkaasi waxaa ku nool sagaashan milyan oo qof Mhm.
laakiin hal lo ah Mhm.
ma qabaan Mhm.
waa lo xoolaha la dhaqdayaan ka hadlaya Mhm.
hal neefoo lo ah Mhm.
ma qabaan Mhm.
waxa uu yidhi caanahooda waxaa looga keenaa Mhm.
dalalka australia iyo new zealand Mhm.
maxaa inaga noo diidayaa dalka kenya ahaan inaan halkaasi caanaha Caanaha iyo haa waxyaalahaasi intaan ganacsi iyo suuq wanaagsan Mhm.
la sameyno maxaa inoo diidayaa laakiin taasi waxaa ka horeysa jawaabteeda gabadhii ayadana eh, sanadka ahayd dabcan jawaab bay soo bixisay Mhm.
shan iyo tobankii afar iyo tobankii buu hadalkan jeediyey Mhm.
shan iyo tobankii ayaa ruto loo soo jawaab waxaa leeyahay een, waxaa la yidhi een, anigoo maarata ku xushmadaynayno waa in aad hadalkaasi meesha ka saartaa hadalka aad tiri waa meesha ka saartaa waxay tiri haddii d r c aysan lahayn hal lo ah ama hal neef oo lo ah sidee ay kenya oola seexatay ayuu yidhi- ayay tiri een, heshiiska dhankaasi iyo ganacsiga ama economic deal waxaa loo yaqaano waxay tiri arrintan kuma haboono qof u tartamaya xilka ugu sarreeya hogaanka waddanka ee kenya ee waxaa la doonayaa in aad arrimaha diblomaasiyadda iska hagaajiso ay iyadana ugu jawaabtay yusufow maanta twitterka arrintan ayaa si aada marka loogu hadalhayaa waa jawaabtaasi ruto madaxweyne ku-xigeenka la siiyey ee gabadhaasi senatarka ah sidoo kale ambasador waxaa la yidhahdaa francine muyumba dalka d r c ay kasoo jeeda een, hadalkii madaxweyne ku-xigeenka uu jeediyey ay iyadana usoo jawaabtay waxaana leeyahay arrintaasi een, dadka kenyaanka ah iyo dadka weliba d r c wadankaasi ku nool si aad ay maanta uga hadlayaan labadaasi qoraal ayaa iyo twitterka iyo weliba hadaladii iyo codkii madaxweyne ku-xigeenka ayaa laisku ka keenaya oo waxaa leeyahay arrintan ayaa maanta halkaasi ka taagan sidoo kale arrinta la hadal hayo waa qaraxii xalay ka dhacay muqdisho yusufow ee saldhig boolis ayaa al-shabaab een, oo ah, waa saldhiga kaxda dabcan degmada kaxda ayay markaasi weerar ku qaadeen Een, afhayeenka booliska oo hadda hadlayay dabcan wuxuu sheegay in dhowr iyo toban qof ay ku dhaawacmeen sidoo kale dhimasho ay jirto Ee, waxa uu si gaara u carabaabay in laba gabdhood oo yar ay halkaasi ku dhafwaayeen sidoo kale saraakiil askara ayuu sheegay Een, waxaa la sheegay in saacado kooban halkaasi ay la wareegeen al-shabaab saldhigaasi booliska ee kaxda degmada kaxda ee caasimada muqdisho Ee, yuusufow sidoo kale iyadana waxay ka mid tahay waxyaabaha maanta ee, dhankaasi iyo ee, baraha bulshada lagu hadalhayo ayay ka mid tahay Ee, yuusuf waxaa la sheegayaa amaba ee, sidoo kale jirta arrintan ah adigu ma awooda ma een, in hal saac one hour aad si toosa qoraxda u egto
Een, hal saac ma aha muscab hal saacad one hour Een, muscab qorax- horta eh, lix saac oo maalin ayaa la joogaa Ehe.
qoraxda madaxaada ay ku Eh, ku Musab.
taagan tahay horta qofka ma indhihiisa markaad fiiriso ilaa iyo saddex qayb way ha Een, qaybta horta oo hore ee, ishan bu'da ah ee madow qaybta hareeraheeda iyo qaybta kore ha sax mhm, soo marka xidid waxaa jira halkan ka imaanaya geeskan dhanka markaad fiiriso qaybta labada dhinac midax iyo bidigba markaad fiiriso qayb xidid waxaa jira dheer oo yaro gududan oo dhubana ka imaanaya cid waliba aad markaad fiiriso aad ka arkayso mhm, Een, cidda een, ci- isha waxay awood u leedahay mhm, cidi isha wuxuu ilaahi subxaana watacaala awood xitaa u siiyey muscab mhm, wax agtaada oo ilbiriqsi yar mhm, ina islamarkii ay difaaci karto mhm, ee islamarkii qofku isku qaban karo sax isha hore markaasi wixii gudaha u galraa de marka ilaahay wuxuu qofku ugu talagelin ismarka uu ka- uu qofku ka difaaci karo ama uu ka- uu ka reebi karo mhm, marka qofka isha iska daa ee dabcan qoraxda iska daa nalkaasi ayaa fiirin karin wax ka yar mhm.
ilbiriqsiya yusufow marka waxaa leeyahay markaad fiiriso wax iftiin ah Ah.
nuurkii isha ah Mhm.
ila waxaan aad ku socoto waa nuur Mhm.
nuurkii isha Mhm.
ee markaas kaa lumaya welima fiiriso markaa fiiriso ama meel qorax marka hadda banaanka aan u baxno Mhm.
tusaale kale anigu waan qabaa hadda markaad meeshan aan ka baxo banaanka aan u baxo Mhm.
indhahayga tos uma fiirin karo qof haye waxay noqonaysaa inaan dhaha yaryari Haye.
maxaa yeelaya meesha haddaa ku jira yeelaysaa waa sheeko kale markaas marka banaanka u baxo Mhm.
wallaahi markaan banaanka u baxo waxaa weeye Mhm.
indhihii baa marka Waa ku yaraanayaan waa yaraanaya indhihii Haye.
ilaa wax yar hal daqiiqa ama laba daqiiqa saddex daqiiqa ilaa aan la qabsado Aha.
banaanka haye bal fiir iftiinka ala qabsato iftiinka banaanka aan la qabsado Eh, yusuf sheekadan aan ku sheegi rabaa Mhm.
adigu eh, waxay hadda ii sheegtay Aad iyo.
science baa iisoo gudbay science Aad wax iyo.
science la yidhahdo Yeah.
xidid baa sheegtay saddex qabiilo u kala baxaan ishaa ii sheegtay saddex qeybood Aad iyo.
in en, wax naturally uu isha iska difaaci karo haddii attack amaba weer lagu soo qaado Is- ayaa ii sheegtay ilbiriqsi yar weliba.
Ilbiriqsi yar. waxay tiri nalkan anaga eh, micnaha dushaada suran hadda ma eegi karo sax nin waxaa jira toddobaatan jir ah aha dalka india ayuu u dhashay aha waa nin hindi ah waxaa lagu magacaabaa mr m s varma Mhm.
muddo 25 years ayuu practice gareynayay Mm.
amaba uu mar walba maalin walba uu isku dayayay inuu eego qoraxda yuusuf hal saac ayuu eegayay maalin qoraxda dad badan ayaa u imaaday xitaa siyaasiyiin iyo hogaamiyaal ayaa waxaa la dhahay ayuu u yeeray Mm.
ninkan meelaa la keenay Mm.
qoraxda hal saac ayuu eegayay waxaana lagu daray buugga dadka loo yaqaano the world Genius Record.
genius record Mhm.
ama buugga dadka maaragtay khayru caadiga waxyaabaha maaragtay aan suurtagalka ahayn Mhm.
ayaa lagu daray qof walba ilaahay wuu siiye haybad hadda waxaa jira dad na dhegeysanayo muscabo oo laga yaabo goolka qoybina ku jiraan in haybad ilaahay uu siiye haybadooda isku dayamanina Dabcan.
baashaas ba- waa khatar yusuf ee isku day ma aha isku day ma aha dad waxaa jira ilaahay haybad siiye waxyaala Mm.
qaar isbi laakiin aan la ogaanin si si wanaagsan buuga xigta qayb ay kaga galaan Aha.
laakiin qofka ninka hadduu qofka isa soo saaro ama u sheega waxaan baa nin ku Ah.
fiicanaya ninba hadda kahor waxaa jira la sheegay in uu hal lug asagoo lugta kala qabo Mhm.
hal lugu kusoo dhig Mhm. Mhm.
hal lug buu laba lugtu waa sax labadiisa lug Mhm.
ilaahay waa uu sameeya Sax.
xanuunna uuma u keenin Mhm.
laakiin lugta kaloo kor u taagaya hashana ku socon dhag dhag dhag dhag dhag
waa gart qof waxa waa waa khibrad ilaahay uu siiye waay Mhm.
cid maanta ma socon kuma socon karo Mhm.
ilaa laga yaabo inuu support kala helo ama bir uu ka soco si wanaagsan laakiin hal lug buu ku socdaa asaga lugta kalena waa caadi u tahay Mhm. marka ninkan kursi ayaa loo dhigay yusuf Mhm.
sidan ayuu u tiirsaday hal saac ayuu qoraxda oo toddoba saacoo maalinimo haddii qoraxdu waa garanaysaa Mhm.
meesha ugu kulol ayaa la geeyey ayuu eegay waana arrinkaasi ee lagu daray buugaasi ee mucjisooyinka adduunka guinness record ayaa la yidhaahdaa waa tahay muscab een, dabcan dhegeystayaasha iminkan eh, qodobka dooda mar kale xasuusinayna dhegeystayaal si markaasi fikirkooda aragtidooda ay oga qayb qaataan muscab hagaag ee, dhegeystayaal ee, si guud ba maanta barnaamijka waa waxaan uga hadlaynaa waa dhankaasi iyo mucaaradka iyo howlgabka lagu eedeynayo dhanka madaxweyne ku-xigeenka uu ku eedeeyey in ee, kooxdii hore ee siyaasiyiinta ahaa hogaamiyaasha ahaa ee mucaaradka ahaan jiray balse iminka uu leeyahay ma naqaano halka ay ku tirsan yihiin mucaaradkaasi ee, iyo sidoo kale ee, waxyaabihii ka dhashay la-aantooda intii dalka ay marba een, hawshoodu ay ka maqnaayeen howlgabkaasi in uu tilmaamayo in ay wax ka jiraan amaba adiga aad dareemaysa dhegeyste iyo sidoo kale waxyaabaha ka dhashay intii ay maqnayd iyo faa'iidooyinkii ay u lahaayeen waddanka ayaanu eegaynaa maanta dhegeystayaal waxaad naga soo wici kartaan eber toddoba eber labo saddex shan eber eber sagaal eber iyo eber toddoba sideed eber hal eber shan hal eber shan sidoo kale dhanka iyo musuqa ayaa lagu eedeynaya waxaan leeyahay haddii dowladda ay galaan waa ay kasii darayaan iyo iminka iyaga oo mucaarad ahaa oo iminka dowladda lugta lug yar la soo galeen ayay mu- musuq maasuq lagu eedeeye marba haddii dowladda ay la wareegaan william ruto wuxuu leeyahay eh, kuwani ka kacaya noqonayaan bal dhegeystayaasha qadadka ku jiraan siinaynaa fursadda yusufow si ay fikradahooda inugu soo gudbiyaan dhegeystayaasha wicitaanada ku jira waa eber toddobo eber labo saddex shan eber eber sagaal eber eber toddoba sideed eber hal eber shan hal eber shan saaxiibada qadadka ku jira si ay markaasi barnaamijka qayb uga noqdaan waa eedeymahan loo jeedinayo mucaaradka una jeedinayo madaxweyne ku-xigeenka dalka william ruto inay hawshii gabeen sidoo kalena qayb ka noqdeen musuq maasuqa iyo lunsashada khayraadka dal- dadka hallo star f m
asalaamu calaykum wacalaykum asalaam waraxma
muscab iyo yusuf bakadbain salaam waa cumar khayra joog maala madana waanu kaa guddoonay cumar soo dhow
alxamdulilah waxaa waaye saaka horta barnaamijka haddii aan ka qayb galo waxaa waaye horta waddankiiyo sidiisa waxaa looga baahan yahay mucaasidkii macaarada looga baahan yahay waa garta maxaa yeele haddaad macaarad jirin Aha, soconaa male maxaa yeele wixii eedin dowladda ay samaysa ama dhibka ay geysatay wixii ka hadlaya macaarad waay haye
marka mucaaradka hadduu dowladda laftiisa uu ku milmo oo dowladda ku darsamo meeshaas waxaa imaanaysaa xaggii wixii ee- wixii laga sheegi lahay dowladda laga sheegi lahay horta meeshaas ku dhumaysa ma garas Mhm.
marka aniga ra'yigeyga waxaan dhihi lahay dad haddii mucaaradnimadii ay ka baxaan oo ay muxaasib noqdaan arrintaasay dhibaataha dadka shacibka arrin oo waxa waaye ogaho wixii dhib oo loo geysta taa wax la sheegaa male marka waxaan dhihi lahay arrintaasayda waa iska dha- ka dha- ka dhawaaji ninkii oo william ruto waa arrin horta saxe marka waa islaamaya adigii dhegeystayaal kulli waa gartay aad baa mahadsantahay saaxiib hallo star f m hallo waa ka xumahay saaxiibkaasi qadka ayaa ka go-ay mar kale dib usoo beegsayaan leeyahay dhegeystayaasha kale iyaguna siinaynaa fursadda ee qadadka ku jira si ay barnaamijka qayb uga soo noqdaan fikirkoodana inoola wadaagaan ee qodobka ee dooda hallo star f m asalaamualaikum wacalaykum asalaam waraxma
maxamed toban gaarisa dhirka buray saaxib soo dhowo maxamed
hor haddaan u galo Aha.
arrinta horta raila baaba hadda madaxweynaha moogaha uhuru meesha xababa ka mahayso ma ogtid ah
raila ah waddan gacanta waa ku qabsadabo siduu u qabsaday waa u qabsaday wuu ku qabsaday haddii arrintii raila ku hadlo ma madaxweynahana ku hadlaya sooma haye
marka ani rayahandey waxay la- waxay la tahay ah
tala sii kale hadda oo sii soconin ma jirto maxaa yeelay nimankan hayta dharaar hore waa kay ay soo saareen oo ay dhaheen annaka maxaan rabnaa hataa i d c kuuraha markii la ridi qardaas iyo qalin in lagu xisaabo waa kay ay ka dhawaajiyeen mhm
taas iyadaana waxaa waye kuuraha waan xadi rabnaayo oo waddankan safartan raa'ila waa loo dhiibi rabaa haye
marka ani er- ahantay waxaa waayaan waxaan leeyahay ninkan ruuto ee waxba qaydhiyo isgelinin safartan gacanta laga faramaroojiye Ee, kenyaanka ma dareemeen culayska mucaaradnimo la-aanta dalka zaa'id haye
haddii marka hore waddanka markay dowlad qalad ay dhacdo mhm oo dowlad qalad ay samayso ha mucaaradkiiba qaylini jiro dadweynaha indhabaad soo jeedini jireen mhm
marka egan dha- dowladdii iyo mucaaradkii hal dhinac bay kasoo wada jeesteen waaba laisku dhex darsadaba mhm
marka waxaan leenahay untani safartan ta weerarsanta ilaahay nabada noo guud hadda yaa mucaarad dalka ka ah
mucaarad ruto hadiigan mucaarad ruto baa ood baa duur lagu reebaya sooma haye waa kaas waa gartay aad buu mahadsan yahay saaxiibkaasi mucaarad waa ruto ayuu leeyahay dabcan wuxuu leeyahay duurka lagu reebaya
Ah, waxaa arrinta kale uu ka dhawaajiyay Wuxuu la wuxuu leeyahay jeedaa.
ee, dowladda uu ku yintana rayla ayaa iska haystaa Eh, yaa dowladda rayla ayaa maamulinaya ayuu leeyahay saaxiibkaasi rayla waxuu soo sheegay uu ku dhaqaaqa dhegeystayaasha kale aan siino ee khadka ku jira
waa tahay dhegeystayaal idaacadda star f m codka gobolka waqooyi bari ayaa weli dhegeysanaysaan dhegeysta saaxiibayaal mahadsanidii sida quruxda badan oo la socotaan barnaamijka hogaanka iyo xaaladaha dalka iyo arrimaha saaka waddanka ka taagan hallo star f m walaal soo dhowo magacaaga asalaamu calaykum wcalaykum salaam waraxmatullahi barakaatu waan ku salaamaya ugaas dhaqtamaad oo joogo daarfuur koonfurta wajeer magacaaga
dhaqtamaad oo joogo daarfuur koonfurta wajeer walaal barnaamijka la socotaan filaya
aad iyo aad baan oola socdaa soo dhowow saaxiib
horta eh, waddanku eh, inuu mucaarad leeyahay oo eh, horta aad bay u fiican tahay haye
dowlad mucaarad la-aan ma soconayso mhm
marka hadda si sii fiirisana eh, ba eh, waddanka horta dadku ku dhigay mhm
Eh, waxaa waaye waxaasna waxaa keenay eh, intuu ruuto uu asaga eh, banaanka kale uu taagnaa buu eh, madaxweynaha hoose hoosaan oo welisi haye
marka hadda waxaan leeyahay eh, waxaan soo dhawaynayaa duqe duqaan soo dhawaynayna iska ruto mucaaradnimada isaga marka hadda ruto ma mucaaradnimada la wareegana u arkayna waa tahay laakiin waxa culeys oo oo dhaliilo fara badan ma jiraan hadda ee dowladda loo baahna in mucaaradka ay ka qaban lahayn laakiin hag- ee laga gaabiye hadda
waddanka waxyaalo fara badan oo maca- laga gaabiyo way way jiraan laakiin hadda eh, maxay dhihi jireen waxaa eh, kolley hadduu mucaaradka soo galo alaa dhama isaga dhamaystiri Een, horta mucaaradka faa'iido ma leeyahay horta
muxuu faa- waxaa faa'iido badan buu leeyahay maxaa ka mid ah
waxaa ka mid ah waddanka eh, hadduusan mucaarad lahayn ma soconayo oo waxaa faa'iidadiisa waxaa waaye in oo eh, wax alla wixii dowladda daliil ay samayso mucaaradka inuu ka hadlo way haye
wadanka macaradlaan ma soconaayo marka dhaliilka dawladda macaradka ma soo jeedin karaa saasaan filaya ha waa tahay maasanid saaxiibkaasi haddaba mucaaradkan faa'iido ee leedahay maxay tahay maxaa ugu weyn oo faa'iido ah markaas uu soo korina masca meelaha waxyaalaha markaas ugu weyn qofka uu leeyahay culaysyada ugu weyn la dareemi karaa maxay tahay sidoo kale dalkan waxaa iska bedelay intii mucaarad la-aanta uu ahaa ee laga soo bilaabo labada kun iyo sideed iyo tobankii Mhm.
ilaa iyo waqti xaadirkan aynu hadleyno oo sidoo la sheegay baahan la garanaynin cidda mucaaradka ah ama dalka ka ah bal dhegeystayaasha kale aan siino fursadda mar kale star f m hello
Aló, salam alaikum.
wacalaykum asalaam waraxma
Marka dio inaan kala saaxiibkiis la jira inta lan saaxiib yaalo.
waanu kaa guddoonnay
Ah Muscab waa Saciid Cabdullaahi wajaar inta tawaca.
haye saciid soo dhowow barnaamij ku gudagal Ku dhawaay. Qalab baad wanaagsan ku soo qaadateen.
Mhm.
Haddii nu geli gal.
haa Horta wadanka mucaaradnimada xubinimada waa gaben.
Mhm.
Dalkani Kenya marka runta laga hadla hadda mucaarad ma jiro.
Mhm.
Mucaaradka dawladda ay ku milmeen.
haye
Ee ka bilaabata 202 afka ku bilaab ilaa ku geys 207 207 ka soo bilaab ilaa 2017 intaas mucaarad jiri.
Mhm.
mucaaradka waxaana hogaaminayay ninkan Raila Amolo Odinga.
Mhm.
isgacanqaadkii isgacanqaadeen madaxweynaha qaranka mudane uhuru kenyatta iyo wasaarihii dalka raila omolo odinga kadib mucaarad ma jiro haye mucaaradnimadana meesha waa burbus waxaana keenay mada- ninka mucaaradka ahaa dee dawladda ku beeray Mhm.
Daw- waxba uma sheegi kara maksuwaaba dawladdaas kamid yahay dawladda waxba kama sheegi kare sax marka ninkii ruuto ahaa haddaan xidigiisa la dhacay oo meeshii taalintiisa lala wareegay Mhm.
waxaas moodaa ruuto hoos inaas mucaarad ahaan asay mucaarad rasminaas ahayn oo xubintii mucaaradnimadana buuxin lahay Mhm.
maxaa yeelay ninkan raila waa nin aragti xog lamada ruuta iyo isla barbaray haa mucaaradnimada raila ku fiican haye
marka raila markii aas mucaaradka ahay inta dawladku aad soo gelin kahor waxyaabo fara badan ee dhanka iska bedelay Mhm.
waxyaabaha isbedel waxaa ka mid ah ninkan raila waxaa iska hadli jiray sicir bararka kolamada wadanka ka dhacaa waa hadli jiray waa fulin jiray Mhm.
dawladda cadaadis la saari jiray Mhm.
markii saa oo kale deymaha ay tari bataan oo deymaha lasoo qaaday bataan waa qaylin jiray marka hadda waxaas moodaa inaad iska aamuso afkaas jooqda dawladda Mhm.
marka mucaaradnimada raila markii askar tagay wadanka waxaa dad badan ayaa faqri noqday aad waxaas moodaa dad qaar oo saddex jeer quudin jiray Mhm.
inay ay kusoo kororsadeen hal jeer oo saddexda waqt hal mar lagu soo koobo sicirbaar awgiis raashiinta loo dhawaan lahay canshuurta sare u kacday marka mar marka waxaas moodaa ninkan madaxweynaha qaranka inay xoogaho asa nin nugulaas yahay Mhm.
shantii horan kasoo gudubna waxaa wadanka hogaaminaya oo ku-xiganaas hay balse hogaaminayaan dhigi karnaa ninkan ruuto madaxweynaha meesha waxba kama ahayn ninka runta laga hadla haye hadda madaxweynaha waa nin ninka runta laga hadlo hadda xilkaas iska imo ninkan raila wadanka gacanta ku haysta waa garta marka waxaan leenahay raila aan shantan kalena uga darna marka sida dawladda usii hogaamiyo xubinta mucaaradka iyo xubinta dawladda usoo isku isku qabsadaan leen marka aniga waxaan leeyahay raila marka hore waxaad hayb hadda inkastoo dawladda ku beeri waa nin kafrela wax waa siri karaa balse waa nin hagarbaxa maaha hagar- haddaan hagarbaxa dadka duuniya ma hagarbaxaya markaas hagarbixi doona waa markii la codaysay elata marka ninkan ruutona usagona mucaaradnimo kumaba haboono oo hadda waxaa waaya isagoo mucaarad oo hadda nin kasta dawladda ku jiro oo mucaarad shabaha waxaas moodaa inay waxyaabo fara badan lagu dul samaynhayo iska aaminsan yahay ninkan raylana mucaaradnimada xubinta daawiga markaan kenyaanka allan baa una maqan say elata aad waa mahadsan tahay saaxiib waa in salaam saaxib yaa shukran aad waa mahadsan yahay saaxiibkaasi xigaha kale qadka telefoonkaas siinaya star f m hallow
Hello, walaal waan ku salaamayaa soo dhawow
hello, Hussein Isaaq Ramo.
Xus- xuseen isaaq raamow saaka ka waran see loogu yahay
Walaal la dhawaay, ee, waxaad- noloshinku waa- waxaad ka hadlayseen waa maqlaa.
mhm
Marka runtii ma- Kenya mucaarad ma laha.
mhm
Mucaaradkan waa faa'iido.
mhm
Ilaa ninka- ninka maaragtay xogtiisa og oo xaalkiisa og hoos dhigay oo midka ahaa maaragtay xaalkiisa ah ka warramo oo wax kasoo sheegi karo.
aad iyo aad
Bulshada maaragtay waa iska- waa iska miyiga iska joogtaa, waa iska dhaqataa, maaragtay hawsha la socoto. Markaan, ee, ninka ugu soo warrami lahaa mucaarad waa- oo waxaan waa la hadlay- waxaan waa la hagaaji- waxaan la hagaaji koley mucaarad maba laha, laakiin waxaan waa la hadlay dhihi lahaa, waxa kale ka aamusi lahaa.
mhm
marka ma dhicin ilaa sal iyo baar ee, maaragtay meel kasta nin kasta ninka la taagnaay waa lihishi mhm
sida gacalo ma maar maxaa dhici doona maaragtay ma maxkamadaas kahoosta yaala saan ay tahay sida loo lahay kataa kaan soo laha uga yare dowladda sida loo doortay waa wala heshiisay marka kenya allah u naxariisnayahow labadii doorasho isla gashaba haddaa heshiisay imagan iska cunto oo mucaarad la waayo oo wax hadla ay jirin oo musuqmaasuq iyo beyn iyo wax kasta ay iska dhaceen wax ka hadlaana ay jirin dhibkeeda ay leedahay kolley haddaan tan soo socotana sidii te- tan ay ku socoto ritigii hore ritiga dambe saaqaadkiisa la hadla ritiga dambe ritigiisa hore saaqaadkiisa lahay soomaali kuma maadee maxay ku mamahade
waxay kuma maaday ritiga hore midka dambe saanqaadkiisa la koto ilaan kii hore fiirsanaymo haye
marka kan unbay kolley fiirsanaysaa niyaa kenya allah u naxariisto allah soo hoogaan fiican allahna siiyo marka iniga hadda mucaaradnimada ma dareentee mise
macalimiin maaradlaanta waa dareenne waa dareenne waa ninkii wax dareema waa dareeme
aad u mahadsan tahay saaxib dhegeystaas raamiga soo ku mahadsan yahay xigaha kale qadka telefoonka sina star f m hallow hallow star f m waa tahay waan ka xumay dhegeystaasi qadka ayuu ku raagay kuna dahay waa oga mahadcelinaa iskuday iskudayiga udoonaya barnaamijka markaas inuu kaga qayb qatay xigaha kale qadka telefoonka sina gowra dhow warkii tobanka barqnimo aad maqlayso maqli doontaan walaal soo dhow magacaaga soona iyana soo koob soddon ilbiriqsa haysata haye السلام عليكم wacalaykum salaam waraxmat ullahi barakaatu
وحسين حق الجريج cagar jiraan halkay ka tirsan tahay
waxay ka tirsantahay lagdhiga banaani xuseinow soo dhow saaxib
abawandho he haye
haddaan u gudagaa hal dowladda marka hore mucaarad bay qabtay haye
mucaaradkiina wuu burbura ninba ninka kala un boo degaadaya siyaasadda dhammaanta rayla baa la wareegay aada iyo aad
maanta sidaan u arkayo ruto baa mucaarad gashay haye
shantan sano ee maanta kaan usoo doorana wuxuu un ku jira wareeg iyo un asaga siduu macnaha madaxweyne uu unoqon lahaan buu ku tarjeemaayn dowladda waxa uu u qabta ama dadweyne waxa u qabta maba garanayo haye
meel kastoo asaga unbaa ka qaylinayo ninkan kale ee odayga ahna baba aada iyo aad
hoos buu u digayo Mhm.
dowladdii uu marka hore macaarka ku ah macaarnimo uu ku wada beero ijir asagaa gacanta ku qabta Ee, marka xuseen haddii dowladda uu mucaaradi jiray ama uu dhalili jiray maxaa had- marka ha- ee, wuxuu ku uu ku- uu ku mucaaradi jiray muxuu hadda uga sixi laaya marka dowladda
haddee ninka marka nin madax si aha ma ahayn madax kale si aha ma ahayn macaarad buu ahay macaarad iyadoo mucaaradnimadaasi waxyaala qaar uu dowl- dowladda ku dhalili jiray muxuu hadda uga sixi layahay haddii uu dowladda ku biiray marka su-aasha taas meesha tala taas ah
waxaa waxaa jirta Mm.
ninkan horta waa laga awoodbadiyey haye
awood unbu wax ku meelmarin la iyo ma uu aqoon uu wax ku meelmarin la iyo ma qabo aad xuseen waan isku soo laabanaynaa haiga dheeran haiga fa- haiga tegin waa tahay warkii la gaaray dhegeystayaal xamdi gurey ayaa markaas inoo akhrinaysa dhegeystayaal adigna waad ku mahadsantahay siduu quruxda badan aad u dhegeysanaysa idaacadda oona ula socoto fikirkaada aragtidana aad oga dhiibanayso dhegeysta qaybta ugu dambe ee barnaamijka ayaan u gudagelinaa iminka warkii barqanimo ayaa soo dhegeysateen qaybta ugu dambe ee barnaamijka hogaanka xaalada dalka ayaanu u gudagelaynaa halkaad nagala socotaana waa star f m codka gobolka waqooyi iyo bari dhegeystayaasha ayaanu kusii soconaynaa oo fursad u siinaynaa mar kale barnaamijka oonu maanta uga hadlayno waa mucaaradnimo la-aanta ka jirta dalka iyo eedeymaha dhowaan uu madaxweyne ku-xigeenka u jeediyey dhankaasi iyo mucaaradka aanu dhihi karno mucaaradkii hore ee dalka ee uu dabcan uu hogaaminayo ee, m- raila odinga madaxa xisbiga o d m iyo sidoo kale kuwa kale iyaguna markaasi qeybta ka ahaa ee, xulafadaas waxaanu iminka uu ku eedeynayaa inay ka gaabiyeen howlahii iyo sidoo kale ee, shaqadoodii ahayd inay dowladda isha ku hayaan waxyaabaha ay sameynayso sidoo kale een, xa- waxyaabaha xadidhaafka amaba ee, dhankaasi iyo lacagaha iyo wixii la midka ah ayaa lagu eedeynaya sidoo kale madaxweyne ku-xigeenka wuxuu ku eedeeyey dhankan mucaaradka inay qayb ka yihiin ee, lunsashada kheyraadka dadweynaha ama musuq maasuqa iminka dowladda ka jira ayuu leeyahay haddaba een, waa sidee een, mucaarad waa maxaa halka am- amrimaha dowladda ee mucaarad la-aanta eh, dalkani kenya sidoo kale waxyaaba markaasi iska bedelay intii ay howlga howlkaasi amaba hawshaasi ka gaabiyeen eber toddobo eber labo saddex shan eber eber sagaal eber eber toddobo sideed eber hal eber shan hal eber shan dhegeystayaasha wicitaanada ku jira ayaan mar kale dib ugu laabanaynaa si ay barnaamijka qayb uga soo noqdaan Eh, yuusuf dhegeystayaasha wicitaanada ku jira balse mar kale halo star f m
asalaamu calaykum وعليكم السلام ورحمة
waan ku salaamay subax wanaagsan marka hore barqalamida saaxiib waan kaa qaaday soo dhow
waan dhawaa hadaa uu gudo galo Mhm, magacaaga inoo sheeg
waa salaad cabdiraxmaan in la yidha haye salaad halkee joogtaa gaarisa Mhm, barnaamijku gadagal
Eh, haddaan gudo galo Mhm,
horta mucaaradka marka horeba wadanka ka jira waxa waaye mucaarad uma aragtay yani sida isaga dantiisa rabta uu qaqaylinayan bay iska ahaayeen mucaarad oo horta danta dadweynaha iyo dalka si fiican uga hadlaya owelba horta ma jirin haye
waxay iska ahaayeen oo mucaarad macnaha wuxuu isaga doono iyo xukun doon iyo wuxuu rabo un mataqaana u qaylinayan bay iska ahaayeen odagii owel hogaaminayana waxa waye dee dawladdu maaragtay ku darsamay oo siduu rabaaba loo yeelo oo isaga maaragtay danihiisa unbaaba mataqaana ayaa socdaaba waa garta
marka maadaama dee isaga dantiisii uu maaragtay iska iskaba fiijisanay suu raba isaga loo dhahayba dee isaga wuxuu ka macaarada oo kale hadda uu muxuu macaaradaaya maba jiro intuu madaxdu ahayna waaba yaaban yihiin oo waa maaragtay meeshuu uga tagay baba la yaabina ayaga naftinkooda maba waxay sameeyaan baa garan waayeen ba owel baa isaga hogaaminaya ma garan marka wixii oo dhan ba horta waxay isla noqdeen dawladkii ku jiray iyo kii mucaarad ku jirayba yani nin walba waxaa waye sidee kursi ku heshaa unbuu ka doodahaya ma ogi yani wadankan sidee horumarkiisa wax ka doodahayaba waa iska yaryahay waa garta
marka mucaaradka hadde waxaa waye awalba mucaarad un qayli wadan bay ahaayeen annaga hadda qayli la-aantaaba dan noogu jirtaaba hadde wixii kale wax ka hadlayaba ma jiro oo wixii maaragtay wadanka totoosintiisa iyo wixii wad- dadweynaha uu baahan yahay wixii wadanka mataqaanaa wixii ballanqaadyada oo aan la fulinin iyo wixii xagga sharciyadda oo la garab maraya iyo waxaas dee mucaarad oo maanta yani ka doodaya ama baarlamaan oo maaragtay arrimahaasiito maaragtay wax ka hadlaya waaba yaryahay waa garta
marka hadde qaylidun haddaaban laga daaya annaga hadda waxay unoo taagantaon qaylidun hana laga daaya maaragtay buuq Mhm, marka annaga hadda waxay nala tahay haddaaban nabadgelyo uma helno mhm,
dee owalba wax weyn oo nala soo kordhinaa malaha nabadgelyo maxaa macaarka owalba macaarad un balaaya doon oo qayli un wado oo dagaal gelinaya dadka unba owalba ugu badnaayo marka waxaan rabnaa inay maaragtay macaarad la-aanteeda ha iska haataama qabaani hadda marka waxaa wanaagsan baa leedahay in dalka mucaarad la-aan uu noqdo
mucaaradka dee qaabka la rabay hadduuba u shaqaynaynin mucaarad un rabshada wada muxuu noo taraya hadda waa garta
maaragta markii doorashada laga baxay waxaa waaye rabshadihii la sameynaya dagaalkii wadankii maaragta qalqilka la geliyey waa ogtahay sooma ha
marka waxaa waaye sida badanna mar kasta waxaa un laga hadlaa oo macnaha kursi raadiskaas ma ogey wadanka yacni sidaan baa jirtaa waxaana masuq maasuq jira inta kan wax badan oo sii dhahay maba jira marka bedelka qaylada waxaan waxaa waaye nin walba kursi unbuu raadinhayaa wax kaloo laga fikirhaya ma jirta marka kambeyn baa lagu jiraa kii dawladda ahayd ku jira iyo kii ka maaragtay mucaarad ah- ogol ahaaba waxayba kambeyn baa lagu jiraa marka kambeenkun baa hadda la taagan yahay kambeenkooda ha iska fiijistaan qabaa anigu waa garta aad baa mahadsan tahay saaxiib dhegeystaasi wuu mahadsan yahay dhegeystayaasha kale iyaguna u gudagelaya dabcan daqiiqadii ugu dambeeyay barnaamijka ayaanu ku siqinaa daqiiqada kooban ayaa noo harsan oo dhegeystayaasha fursadaan u siinano si iguna barnaamijka qeyb uga soo noqdaan arrintan ee, hawsha ay gabeen mucaaradka amaba shaqadoodii ayaanu maanta oga hadlaynaa iyo saameynta ka dhalatay dhegeystaha kale si yuusuf ee qadka ku jira barnaamijka halo star f m halo star f m asalaamu calaykum وعليكم السلام ورحمة
waan salaamayaa mudan walaal waan kaa qaaday walaal
haddii aan barnaamijka horu galo magacaaga noo bilaaw iyo halkaad naga soo wacday
waa liijegaraad dhagaxley haye barnaamijka ugu Haddii- haddii aan barnaamijka horu galo Mhm,
horta waxaa dhibka keenay waxaa waaye saraakiishii yaryaraydii hadda kacday saraakiishii kale oo hor joogto oo maxaan ku dhahay raggii waa waxgaradka ahaa oo jooga baa ilmo yar oo dhalinyara oo hadda darajooyin lagu taxay ma garan mhm,
kuwaas ayaa horta oo waxba kala garanayn oo maxaan ku dhahay wixii hadda farta loogu fiiraayo hor ugu dhaaqayaan baa dhibka keenaan ma garan mhm.
sidaas daraaddeed anigu waxaan leeyahay bal in arrintaasi wax laga bedelo ee raggii hore oo wada siiniya ahaa oo wada joogo in bal raggaas loo tashado oo doorashadan iyo habkeeda iyo dib loogu noqdo
mucaaradka anaa u jeclaan lahaa mucaaradka siisa haddaan u laabto mhm,
mucaarad waa un mucaarad oo meeshu joogaa wax mucaarad horta faa'iido usoo kordhinaayo maarka maxaa faa'iida usoo kordhinayn
wuxuu faa'iido usoo kordhinaynin mucaaradku markuu mucaarada dawladdii uu mucaaradku yahay baa fiican inuu mucaaradku madaxweynaha ka soo horjeedo oo eh, dawladda uu burburinaayo oo lama baahna laakiin wixii dawladda ay ku qaldan tahay uu mucaarad u yahay inuu ka soo horjeedsado waan ku salaamaya in badan
mahadsanid hagaag Eh, yuusuf dhegeystayaasha waxay leeyihiin mucaarad maba jirin mucaaradku waa dad eh, dowladdu iyagu markaasi kasoo horjeeda ama dana shaqsi markaasi adeegsanaya dhegeystayaasha kale sii mar kale ee qad ku jira hallo star f m Hello.
soo dhowlaan
Salaam alaikum.
wacalaykum asalaam waraxma Waa aniga soo laabtay Xuseen oo soo laabtay weeye.
Mhm, mar labaad soo dhowo xuseen
Ee horta niyahow Kenya maanta way wareersanta si alle iskaga wareersanta. Ilaa Raila hadda wax dhaama ma jiro ma jiro haye
waayo wakti badan buu ninkan intuu un damcay inuu madaxweyne noqdo wuu noqon waayey mucaaradnimadiisi wax bay haysay oo wixii uu laho dal asee ninkan dalka iyo wuxuu un fiirinayaa dadka haye mucaaradnimadiis maxay hayse
mucaaradnimadiisi wax weyn bay loo haysay oo okolonigiina haysta anaga haddaan nahay gobolka waqooyibar wixii oo dhan wuuba naga furfurtay wuu naga dhacayba muxuu idiin qabtay wax hadda horumar gaaraan bu- ayaan u egnahay haye
marka ninkan asaga wuxuu fiirinaya wadanka iyo dadka iyo fiirinaya mooyi kaalay wax bood iyo wax kale uu ka sha- uu ka shaqeynaya malaha si guud mucaaradnimada dalka ma ka u intifaacday oo ma u wanaagsanayd saa'id saa'id aad baa mahadsanta xuseen
waad mahadsan
dhegeystayaasha ugu dambaan siinaynaa fursadda ee qadka ku jira Waa ka xumahay saaxiibkaasi qadka ayaa ka go-ay Eh, gabagabadii ayaan kusii saqeynaa eh, dhegeystayaal barnaamijka hogaanka xaaladda dalka qeybihiisa ugu dambe ayaan iminka kusii saqeynaa bal dhegeystaha kale yuusuf haddaan siiso fursadda hallo star f m
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ولا wacalaykum asalaam waraxmatullaahi wabarakaatu
أنا هذا يربالي ده haye inta joogtaa aadan
waxaan kaaga soo wacay xayasyoolow haye barnaamijku gudagal
barnaamijka hadda mahadsanid marka insha allahu tacaala ba- bar- barnaamijka haddaan sii galo haddaan ku sii aan sii galo waxaa weeye mucaaradka kenya mucaarad waa jiri jiri haye
mucaaradka ninka mucaaradka u weyn waxaa weeye eh, raila omolo odinga marka iyadoo saas ay tahay amolo odinga waad ogeed nin siyaasad maxaa tiraahaa aad u dheerey wey marka iyadoo saas ay tahay ninkanayto marka waad ogeed in meesha maxaa tiraahaa mucaaradkiisii inuu waa fariista waa is waa isbaangay waa qorsheeyey waxaas arkay nimanka kale ugu tago meesha u tago maxaa tiraahaa madaxweyne ugu tago keligiis la heshiiyo marka iyadoo saas ay tahay waxaa weeye ninkii madaxweynaha ninkaaneetu waa ninkii isdaariyey kuhuru baa inta istag isdaariyey waa waa isdaariyey wey marka waxaad arkay ninkaa ninkaa dawladda inuu qaribaayo oo isagaba hataa tobankan sana aad maxaa tiraa aas un qasaayo qasa waxaasaad ka baaqasaga marka waxaa arkay inaas ninkaan gacan maxaa gacan isgeliyaan oo yidhaahda haya aan heshiino marka sidii lagu heshiiyey waa saas marka macaradkii waxaa weeye sidii lagu dilin macaradka ninka kalena waxaa weye madaxweynaha asaga dantiisa waxaa weye ninkaanayto inaas meele aad maxaa tiraa meel fog aan ka jirin oo markaas indhaha aad ku hayo oos arko waxba aan qasaynin yaa dantiisa
haye haye Waa arkaysaa?
waa garta marka marka ninka kalena waa ninkii marka aabihiisa usoo dagaali jira bi- gambarka usoo dagaali jira intu sugoo un maxaa tira gambarka kaali ku fariiso kaali ku fariiso kaali kaali madaxweyne noqo isagoo le saas ku tagay ku dhintay waa garta kanna waxaa weeye dantiisa asaga waxaad un fiirsana gambarka gambarka un baa fiirsana kaali gambarka ku fadhiisa taas uma dantiisa ummaddan baaba'eyso kenya dhibaatadan ay socoto noodhisan hadda dadka la baaba'ayo waxaan o dhammaan dantiis maaha madaxweynena asi waa ku darba ninkaa waxaas ku hadda unbaa ku hadlaa marka marka macarad muma jiro hadda saas ma- wax marad li hadda macarad haddaan sii fiirin ruu- ruuto macarad noqdaan
waa gartay aad baa umahadsan tahay mahadsaned khayr allah kusii hagaag yuusuf dhegeystayaasha waanu soo gabagabeynay dabcan ee dhankaasi iyo dhegeystahan ugu soo wacay siilo ayaa ugu dambeeyey saaxiibka ah barnaamijka aanu fursada u siinayno wamaasan yihiin saaxiibada barnaamijka qayb ka soo noqday iyo sidoo kale kuwa dhegta inagu soo haya barnaamijka hogaanka xaaladda dalka ayaa dhegeysanayseen toddobadii qadar barkii ama soddon daqiiqa oo subaxnimo ayuu noo soo bilowday muscab ibakada idin daadihinayay kulanka xiga britain dib u kulmi doonaa hadduu eeba yidhaahdo dhegeystayaal iminka barnaamijka madasha ayaa fooda inagu soo haya qisooyinka iska bedelna mawjada